dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxib yaal dhegeysan dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan subax walba si toos halkan aad oga dhegeysataan dhegeystayaal waxaa soo dhegeysan laanta afka soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka iminkan waa dhegeystayaasha iyo sidoo kale xubinta wargeysyada qeybaha dima dhegeystayaashan fursad u siiyaa sida saaka ugu soo kakacin kuwa baristay maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aroor yusuf ban yusuf bakada ayaa xubinta wargeysada aalaab inila socodsi aan soo qabta saaka wargeyska hore gacanteeda inkan ku jiro jimco wanaagsan dhegeystayaal taarikhda saaka waxay ku beegantay afar iyo tobanka bisha oktoobar sanada labada kun labaiyo labaatanka بقار حراء تألق saaka gavani hore ee dabcan eh, waa eh, tarkanithi eh, ninka lagu magacaabo eh, waa ninka lagu magacaabo Kraito murungi ayaa ha- markaasi sheegaya hadda eh, siba- waa s- dhibaatada ama saameynta keentay inay guuldaro soo gaarta zimio lomoja xilalka kala duwan ay markaasi ka heleen madaxti- ugu saray xilka madaxtinimada ilaa iyo gabaranimada qaar iyo sidoo kale eh, xildhibaana emsiyaal iyo sidoo kelka dumarka waxay u sheegeen in markaasi qaab istaraatiijig xumi ay markaasi ay uga guuldaro usoo gaartay sida uu tilmaamayo saaka wargeysiga oo wargeyska the daily nation qoraysi markaasi la yeeshay bogiisa lixaad iyo toddobaad ayaa saaka faahfaahin markaasi ka bixinaya haddaba wuxuu leeyahay waxaa markaasi na dilay rumas ama weliba hadallada markaasi kuturkuteenka ah ama hadallada markaasi lagu dhexwado dhanka siyaasadda taasoo markaasi rajo been abuur ahna siisay taasoon ka dhaadhicinay inaan markaasi oo dabcan qalbiyadana aan ku dhaqno in markaasi aan guuleysanayno risool la-aan ama sidoo kale waa dabcan wuxuu leeyahay waa jawaab la-aan anigoo markaas iska dha- eh, dabcan dhicinay inaan xilka qaadi karno laakiin maana ogeen in sida ay wax u dhacayaan inay tanay ka duwnaanayso laakiin waxaa markaasi uu tilma- uu tilmaamaya uu sheegaya in nidaamka raila odinga iyo weliba xulafadiisa iyo weliba dadka dhanka siyaasadda u qaabilsanaa siyaasadiisa in markaas waxyaalo fara badan ay ka hoos baxeen halkan waxa uu tilmaamayaa in markaasi tactisna la ciyaareen laakiin waxuu leeyahay waa eh, kaarto xoogan ayna la ciyaarayeen dhinaca kale u d a oo xubinta markaas waa dabcan kenya kwanza dhanka madaxweyne ku- oo dhanka madaxweynaha iminkan wuxuu leeyahay waqtigaasi waxaan markaasi dhaadhacsaneen arrin markaasi jahwareer ee siyaasadeed ayaan u haysanay inay markaas dhexdooda ka dhex taagan tahay oan u muuqatay in waxba aysan kasoo hoyanaynin guulaha ee siyaasadda soo socoto ee sa- ee dabcan hadda lagu kala baxay laakiin tan markaasi u haboon aa sa- sidoo kalena nagu keentay markii dambe jahwareer waxay ahayd inaan markaasi aamino waxyaalaha markaasi gudaha ka dhex socdo ee kutira kuteenka ah ee aan markaasi dadka iyo weliba kuwa markaasi eh, ra'yi aruurinta soo qaadayay inay naga dhaadhicinayeen in tiro fara badan aan haysano in sidoo kale ciyaar markaas adag aysan k- la kulmi doonin haddii markaasi garab ay ka helayaan dhanka madaxweynaha halkan wuxuu tilmaamaya in markaasi jahwareer dhanka siyaasadda qedhaar eh, dabcan dhexdeena ay ka dhex taagneed waa sida azmiyo uu ku tilmaamaya halkan kiraito mrungi isagoo sheegay in ay markaasi u weyneed tactiska u weyn ee ciyaareen mase kaartada ugu guuldarada gaarsi ay ciyaareen in markaas ay inaan iska fariisanay aan sidoo kale ogsooneyn inaan helayno kursiga laakiin taasi maana og- oleyn maana ogeen wuxuu leeyahay idea- idea- waxaa loo yaqaan ideological in markaasi waxyaalaha maskaxda qofka uu ku qufulan oo markaasi een, waxuu asaga suuraysanayo malaysanayo inuu helayo ayaa marka haddana dhaadhac naga dhaadhacsanayd ee ugu ekeyd in tani aan markaas sa- safartan ama sanadkan doorashada kusoo bixi doono railana markaas uu noqonayo madaxweyno laakiin qorshe la-aan iyo sidoo kale in markaas haddana qeybta markaas cyber rigging waxaa loo yaqaana dhegeystayaa waa qeybta kombyuutarada waxyaalaha markaas laisku dabamariyo ayaa haddana aaminsanayn in markaas aan dhexlayno oo sidoo kale garab aan ka heli karin dhinac laakiin taasi maysan dhicin oo waxaa markaas la adkay nidaamka guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c waana tan markaas cid weliba ka dhaadhacsanayd kii xitaa markaasi kambeynka ama so- ololaha siyaasadda samaysanaya oo markaas iska fariistay oo ag- agsoonaa mise aaminsanaa in markaasi hoos hoose ama waxyaala hoose hoosta ka dhici doonaan Ta- taasi ayaa keentay ar- eh, dabcan rabitaankii aan rabnay maanan noqonin waa sida asaga uu hadalka u dhigaya kiraito murugi sida wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad ciwaanka hore uu kaga qoray sidee markaas ay ku dhacday ee doorashada in aan guuldarro aan soo hoyino waa mid anaga dabcan dhammaanteen maanaysan filanaynin laakiin markii doorashada ay dhacday ee isbedbedelaysay dabcan eh, xisaabaadka ay isbedbedelayeen sida loo kala horeeyo ayaa markaasi garwaaqsanay ogaanay in howsha maxyalo fara badan ay ka qaldan yihiin laakiin dabcan waan dadaalnay oo waamaanan kala fogeen oo keliya waxyar oo keliya naga horreeyey eh, ruto wuxuu naga horeeyey ilaa kun waa wuxuu naga horeeyey boqol sagaashan iyo sideed waa boqol waa boqol sagaashan iyo sideetan waa sideetan kun ayuu naga horeeyu leeyahay wax yar laba boqol oo keliya ka dhinaa waa tira markaasi haddii aan dadaali lahayn fursado fara badan keeni lahayn laba boqoloo oo keliya inooga dhineed in aan markaasi guulaha iyo weliba inaan iskuul celiska aadno ama sidoo kale doorashada in markaasi la qabto mid markaasi ku celis ah ama doorasho markaasi dhacdo in ay markaasi jimi jimi ay noqotay mise la waaye tirada markaasi la rabay fifty plus one laakiin waxaan keenay fifty la socotay dhibco anagana waxaan keenay afartan iyo sideed dhibco la socdaan marka waa garan kartaa siyaasadda markii lagu jiro sidoo kale wuxuu leeyahay waxaa loo yaqaano rampant voter primary dabcan in markaasi la gadan karo sidoo kale la jahwareerin karo ama sidoo kalena awoodda lagu leeyahay waqtiyada markaasi garoonka la taagan yahay ee loo yaqaano primary lacagta la bixinayo ee qofka la siinayo codayaha in markaasuu soo codayo in markaas ayadana waxyaalo fara badan aan ka qaban karno laakiin wuxuu sheegayaa in meesha ay dhibaatada culeyska ka imaatay hadalkiisa isu wata kirayto murunki wuxuu leeyahay waxaa markaasi noqotay mucjiso siyaasadeed taasi oo uula jeedo madaxweyne uhuru kenyatta waa madaxweynihii hore wuxuu leeyahay mucjiso siyaasadeed ayayna ahayd oo kadib dabcan maana ka rajeyneynin madaxweynaha ama sidoo kale maana ka filayn inuu markaasi gaabsado ama sidoo kale u fariisto ilan waxaan u baahnayn in markaasi garab aan ka helno mount kenya ama bartamaha dalka inkastoo laakiin haa uu ku xoogeysnaa haddana ruto wuxuu leeyahay laakiin dhankaasi muu dadaalin oo sidoo kale maana rabin inuu halkaas u ka gaabsado iyadoo tilaabada la rabay inaan dhammaan ku wada qaadanno ku wada samayno ayaa haddana aysan noqonin in bartamaha dalka aana ka helin tirada rasmiga saxda aheed hadalkaasi waxaa yidhi krayto murungi oo markaasi wareysiga ama bixinaya dabcan wargeyska dabcan wargeyska daily nation waxaana ula jeedaa guuldarrada sababtay usoo gaartay azimiyo lomoja iyo weliba waxaa sababay waxaa keenay fududeeyana in ay soo dabcan jabkaas uu soo gaaro wargeyska wuxuu halkan dabcan ka faaloonaya iyadoo bartamaha dalka ay markaas tirada ugu badan ay ka jirto haddana ay tahay tirada markaas lagu xisaabtay ma waqtiyada ay imaato ololaha siyaasadda mise waqtiyada markaas doorashada ay imaato haddana wuxuu leeyahy halka aan ka soo jeednay maana ka helin tirada rasmiga saxda aheed anigu haddana dhammaan badinka qaara aad u tirsanaa weliba siyaasiyiin sumcad leh taageero xogaandana siinaya raila ayaa haddana tiradii markaasi la rabaysan helin taasi waxay noqon kartaa inaan markaas gorgortan aansan la gelin mount kenya ama bartamaha dalka taasi wuxuu leey madaxweynaha aheyd inuu socdaalo ku sameeyo inuu sidoo kale kulamo la qaato dadka bartamaha ku dhaqan taasi keli ahayd in markaas loo gudbi karay lana heli karay laakiin taasi may dhici mayna imaanin wuxuu leeyahay hadda wuxuu markaasi dabcan eedda la saarayaa waa qaabka aan dagaalka u galna ee siyaasadeed taasoo keliya ayaa hadda uu ku tilmaamaya inay ahayd inay markaasi qaab istaraatiijig sax ah inaysan ahayn waxaana markaasi nagana dhaadhiciyey inaan markaasi helayno iyadoo markaasi dadkana ay markaasi diyaarsanaa ee diyaarsanaayeen oo ay markaasi dabcan siyaasadda ay waxyaalo fara badan ay nooga yara ficnaayeen waa siduu hadal ku dhiga dhegeysa wargeeska boggiisa lixaad iyo toddobaad ayaa faahfaahin uu ka bixinaya halkaasi macluumaadka iyo kambeynka isdaala ee dabcan uu kaga hadlayo qaabka ay goldarada ay usoo gaartay iyo sida markaasi ay u seexdeen wargeeska ayaa faahfaahin kaga bixinaya saaka macluumaad fara badan inkastoo crayto murungi uuna markaasi in badan siyaasadda kusoo jiray waqtiyadii faraha badneed ee mooy waqtiyadii markaasi kibaki waqtiyadii markaasi uhuru dabcan waqti fara badan ayuu soo qabtay siyaasadaha wadanka iyo weliba xilal kala duwan wasaaradaha kala duwan ee wadanka haddana wax dabcan guuldaradii azimiyo uu qayb ka ahaa isagana xilkiisa ayuu ku waayey oo markaasi laga qaaday waxaana kasoo baxday gabar katwiri la dhiyaraha dhegeystayaal oo noqotay hadda gavana countiga meru wargeyska sidoo kale saaka halka wuxuu faahfaahin ka bixinaya iyadoo markaasi waaxda qareenada dalka ama kuwa markaasi wakiilada dalka waxay markaasi haystaan nuurdiin xaaji waxayna markaas imikan u qabteen saddex maalmood si markaas uu meesha kaga saaro sidoo kale usoo xiray kiiska uu sheegay ama sidoo kale dib loo soo celi kiiska ama kiisaska la sheegaya in meesha uu kaga saaray kuwaasoo lagu aaneynayo dabcan kiisaskaasi oo loola jeedo ama lagu haysto dad markaas dembiyo kala duwan ay galeen kuwa markaasi musuq maasuq qaarkood ay kula kaceen waxuu hadda tilmaamaya in kadib markii nuurdiin xaaji uu sheegay in kaasi cadeemo sax ah iyo weliba waa cadeemo sax ah iyo weliba markhaatiyo sax aan loo hayin in markaasi ay ku takrifleen lacagaha sidoo kalena ay markaasi dembiye kala duwan ay geysteen wuxuu meesha ka saaray kiisaskooda haddaba dabcan waa qareenada dalka waxay markaasi sheegayaan in arinta nuurdiin xaaji ah uu dib markaas u eego sidoo kalena uu kiisaskan meesha uu ka saarayo loo egya isagoosan u ayne dabcan u- dabcan u dane- u danaynaynin madaxweynaha dalka halkan ayaa markaas ca- iminkan xagxagsho xoogan ka socota iyadoo waaxda dac- dacwad soo eegidda dalka ee waa waaxda- waa waaxda dac- dacwad soo eegidda dalka uu hogaaminayo nuurdiin xaaji ee hadda markaas eedeyn ama daleeceyn markaasi u jeedinayaan kuna sheegaya inuu markaasi baalmarayo hanaanka sharciga ee dalka iyo weliba qaabka markaasi waaxda dac- waaxda dacwad soo egidda ee u tala dhegeystayaal arrintan ayaa maalmo un kadib imaatay kadib markii qaar ka mid ah shakhsiyadda xulafa la ah madaxweynaha ee kadibna uu lagu soo diray xu- oo- oo xukuumaddiisa wasiirada ayaa dabcan kiisas kala duwan loo haystay sida aisha juma iyo sidoo kale linturi oo asagana markaasi loo haystay inuu markaasi ko oo dabcan kufsi uu ku samaystay intuu markaasi xilka uu sanatarnimada ahaa dhegeystayaal waa arrimo markaasi iminkan isbahaysanayaan sidoo kale tar- ee sheegaysa in ay een, ee, culeysyo fara badan ee hadda markaas uu dareemayo waaxda dacwadsaoida iyadoo markaasi laakiin iminkan ay tilmaamayaan inuu u danaynayo madaxweynaha laakiin uu markaas iska indhatirayo hanaanka dastuuriga ah ee markaas u degsan oo kiisaska markaas iminkan maxkamadaha ay yaalaan inkastoo laakiin nuurdiin xaaji uu sheegay in kiisaskaasi iminkan aysan yaa dabcan ee, cadeymo loo hayin oo dhammaystiran dhegeysa sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qorayo wargeeska saaka boggiisa loo iyo tobanaad halka uu ku qoraya dabcan waxaa laleeyahay waxaa aad markaas ugu dhimasho badan uguna uguna markaas nugul gabdhaha markaas da'yarta ah ee xamliga ah mise uurka ah in markaas ay kaga saameyn badan yihiin mise ka markii loo fiiriyo gab- dumarka waaweyn oo markaas xaamil ah xaamilada ah waxaa markaas la sheegayaa in malaariyada ay dhibaato xoogan ku hayso sidoo kalena intaasoo sana- dabcan sanado fara badan ay dhibaato ku haysay dirashana tiro fara badan oo dumar ah oo kadib markay xiran waayeen kani- mara kaniicada waxaa halkan wargeeska uu tilmaamaya kadib daraasaad lasoo saaray ayaa lagu ogaaday in ay markaas ugu nugul yihiin eh, dhimashada dhanka waa du- waa dumarka da'ya- da'da yarta ah ama dumarka da- da'da yar ee xamliga ah ama uurka qaada dhegeystayaal inay markaasi kaga nugul yihiin inay u geeriyoodaan xanuunka malaariyada malaariyada ayaa markaasi la sheegay inay sun ay ku tahay haddii markaas liska daaweyn oo sidoo kalena ay ku badan tahay goobaha ay ka badan tahay ama ay ku jirta kaniicada ama ay ka jirta kaniicada dhegeystayaal taasoo keento in ay siba- dhibaato xoogan keento kadibna ah, qofka suurtagal ka dhigi karto in uu dhinto xanuunkaasi kaniicada waxaana markaas la sheegaya inay keento madax xanuun sidoo kale keento jir xanuun sidoo kale keento in qofka xitaa markaasi qof sidii loo qabto eh, dabcan inuu miyir dool- daboolmo qofka mise inuu markaas maskaxaan looga dhaco ayaa sidoo kale sababta ama keentaa dhegeystayaal xanuunka malaariyada taasi ayaa markaas la sheegay in gabdhaha xaamilada ah inay aada ugu nugul yihiin xanuunada markay uurka qaadaan laakiin haddana way sii kala nugul yihiin waxaa leeyahay waxaa ugu daran gabdhaha yar ee teenagerska ah ama aadku yar dhegeystayaal ee ka yar sideed iyo tobanka ama sagaal iyo tobanka dhegeystayaal ilaa iyo eh, shan iyo tobanka lix iyo tobanka kuwaasoo warbixinta sheegtay inay tahay culeysta ama culeyska ugu badan ee haysata ay la kulmaan dumarka dhegeystayaal ee xaamil- eh, xaamilada ah sida wargeyska boggiisa laba iyo tobanaad saaka uu faahfaahin halkan kaga qorayo wargeyska the daily nation wargeeska waxa uu sidoo kale halkan uu qorayaa saaxibayaal dhegeystayaal iyadoo hadda xilka markaasi ama shaqooyinka kala duwan loo kala saaray eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale een, waarigaada gashagwa iyo sidoo kale madaxa een, wasaaradaha ee prime minister dhegeystayaal Eh, waa ninka- waa prime- waa prime cabinet secretary dhegeystayaal eh, ninka loogu magacaabo een, musalia mudavadi ayaa hadda xilaalkood dabcan la sheegaya in toddoba shay uu qaban doono eh, ragaadega shagwa halka sidoo kalena mudavadi uu shan shay qaban doono waxaana markaasi xarumahooda kala fadhiga ay noqon doonaan mise xarumahooda f- fadhiisiga xafiisyadooda ay noqon doonaan railways waa railways headquarter xaf- eh, xafiiska nairobi halka gashagwa uu noqon doono harambe house annex dhegeystayaal oo xafiiska madaxweyne ku-xigeen ku noqon doono halkaas ay ka arriman doonaan waxaana markaasi shaqadooda loo kala igmaday inay markaasi kormeeraan xafiisyada kala duwan sidoo kale isla shaqeeyaan ama dhammaan ay wada- la wada shaqeeyaan madaxweynaha laakiin in markaas ay haddana xilalkooda aysan kala ah- ay markaasi kala yihiin oo cid waliba shaqadeeda ay markaas u kala saaray madaxweynaha sida markaasi dastuuriga wadanka uu ka qorayo inkastoo laakiin uu soo saaray shakhsiyaadka hadda markaas uu ku soo daray xubnihiis ama xubnihiisa uu qayb kaga soo dhigay eh, cabinet secretary oo horaan markaasan ku jirin iyadoo hadda markaas wargeyska saaka uu qorayo in xubno kale oo markaas uu ku soo daro xukuumaddiisa iyo weliba dastuurka ee madaxweynaha in markaasi shan shay oo qeyb ka mid ah sida eh, communication eh, waa presidential communication dhegeystayaal service kuwa loo yaqaano head of eh, presidential waa head of presidential communication services kuwa loo yaqaano ay markaasi hoosmaan doonaan laisku shaandhayn doono waxaa sidoo kale uu soo saaray guddi markaasi advisory ah ama guddi markaasi dhanka dhaqaalaha kala teliya dhegeystayaal guddi markaasi kala teliya dhanka haweenka horumarkooda dhegeystayaal guddiyo fara badan ayuu markaasi soo saaray madaxweynaha ilaa iyo shan cusub opposition ayuu markaasi abuuray ee laleeyahay madaxweynaha ama uu abuuray shan shaqo ama shan markaas xubno oo shaqo ah ayuu markaasi doonaya haddana mar kale inuu dabcan uu abuurayba sidoo kale uu ku dhawaaqay sheegana inay markaasi xafiisyada kala duwan ay ka qaban doonaan ayagoo markaasi kala shaqeynaya habnaha waa xubnaha markaasi dhanka dhaqaalaha dhanka amniga iyo weliba dhanka kala talinka waa kala talinta amniga dhanka kala talinta dhaqaalaha dabcan waxyaala fara badan shan shay ka kooban tahay ku jirto isgaarsiinta dalka iyo weliba warbaahinta ayuu markaas ay ku jiraan xubinta shanta shay uu markaasi imikan uu magacaabo sidoo kalena uu doonayo in xubnihiisa uu kusoo daro dhegeystayaal ama dowladiisa uu kusoo daro dhegeystayaal sida wargeeska saaka halkan faahfaahin bogi laba iyo tobnaad uu ku qorayo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada dhegeystayaasha imikan subax wanaagsan aroori suban tobanka daqiiqa inoo soo hartay inta warka la gaarin jimco wanaagsan dhammaantiin saaka sida kuwa kusoo kaakacdeen kuwa bariisteen maqalka idaacadda deegaanada kala duwan aad ku sugantihiin dhegeystayaal qof waliba deegaanku ku sugan yahay iyo waxa laga hadalhayo qeybahana iminkan u siinayaa annagana inaga go-an tahay inaan dhegeystayaasha ku ogaano bal saakada deegaanadada maxaa ka cusub yuusuf bakada ayaa xubinta wargeysada alab inala socodsiiyaa adigana aad ku mahadsan tahay sida quruxda ban marwilba aada u doorato aana ula socoto idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari soddon il biriqsi cid waliba star f m soo dhowola subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaam yuusuf bakad waa cumar khiyaar jaba magaalada mandhara marow soo dhowow
alxamdulilah si waxna wanaagsanaan waa barisamay ilaahay nabadgeliya waana sii jooda aad ayuu u degan yahay waxaan leenahay horta ilaahay roob hana siiya ilaahay weyne waxisaan barya inaa dadka waxaa waaye maanta iyo beriba hasoo meenaan lahay magaalada mandhara waxaa waaye roob doonaa jira ilaahay roobkaana naga aqbala maantana waa maalintii macaahe marka daacadda maqalkeedana okay waaye waa in salaamaya yuusuf bakad adiga iyo maxamuud daahir dhaqane iyo saaxiibkay muscab kulli waa in salaamaya aad baa umahadsantahay shukran star f m soo dhow walaa magacaaga alo salaamu calaykum waraxmatullahi calaykum wabarakaatu asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxmuudow soo dhow bakadow maxamuud daahir dhaqane isbax wanaagsan subax lamid ah maxmuudow alxamdulilah ilaahay mahadle intaan owno nabad baan ku waabarisanay Mhm, wax dhibaato hadda ma aanan maqlin mhm.
hagaaye shucshucna iska jira maanta allah noo siyaadiyaan leenahay aamin
marka akhyaarta oo dhan saaxiibka mar akhyaar hadda gabdhahayo waxaa leeyahay subax wanaagsan iyo reer buraxaw marka waxaa leenahay ilaahay nabadana siiyo roob doonkana allah noo aqbalo Mm, shalay diin inta waa lagu geliyay ilaahay umaa la baryaay marka abaarta allah naga dulqaadaneen marka waxaan leenahay dadka madaxde dadkii abaartii iyo magaalada lasoo buuxsamay ee adiina afkuma wax kasheegan wax kumano ad gargaar oo dadka loo fidinayna ma arkayno aad iyo aad marka waxaan leenahay dadka loo gargaaro dowladana waxay karaankeeda dadka ha u aad baad umahadsantahay shukran shukran qabataan waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga walaal soo dhow waan ka xumaa dhegeystahaasi xigaha kale qadka telefoonka siinaya inkastoo dhegeystayaasha isku cariiriyeen qadka telefoonka xigaha asagana doonayo bal saaka deegaanka sida kusoo kaakaceen inooga war walaal soo dhowow
Asalaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan walaale Waan ku salaamay Isbakar.
walaal soo dhow ka waran saaka deegaanka ku sugan tahay maxaa la- lagu waabariistay Ka fiicana alxamdulilah.
haye
Waan roon ani sacdiyo waaye.
sacdiyaalka ku sugan tahay
Aa waan ka fiicana.
walaal iska gaabana raadiyaha naga dhegeysanaysa halkee ku sugan tahay Waxaan ku sugan yahay gaar jiray.
ka waran saaka gaarsari Waa iska fiicanta alxamdulilah.
dhagdhag soo ma ahan Aa waa roonta roobna waa la roob doonhaa.
Ah, ah, dabcan haye Maantana shuucshuuca iska jira alxamdulilah waa la fiican. yahay.
shukran aad baad umahadsantay gabadhaas way mahadsantay xigaa kale qadka tele soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow macalimow waa macalimow xagardheera kaasoo la ahaya magarat iska warrama alxamdulilaah abow nabad baa lagu soo kaca xagardheer ereyga waa dareer maalin jimcaan joognaa ardaydii kubadda waa la cayaarahayaa ilaahay aa mahadle nabadgelyada waa ay sugan tahay magarat mhm intii bugta allah caafiyo intii al u hayo ilaahay alka allah ka qaado abaarahayna ilaahay aaran allah noogu bedelo magarat aad iyo aad intii wax haysato allah u barakeeyo intii wax haysaneen wax bara kale allah siiyo ilaahayaw alisacfiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga على أستاذ محمد عبد السراد وصومودي soomudi ka waran saaka gaar niyow xalay niyow alaabta xabsada intayna dhaheen gaan- taraktaa soo mar intayna dhaheen niyow weli ilaa hadda maalinbana waxun bay qoodayeen waxun bay waan duminayna ilaa haddana si fiican ma noo duminaan wado fiicanna ma noo bixinaan waan ku rafaadnow aad uda mahadsantaha shukran star f m soo dhowanaal magacaaga
Ah, maxamed mandheera waayo maxamed gumandheera ka waran
ah saaxiibkay wallaahi magaaladan dhib weynaa ka jira ma garad maxay tahay dhibka sheegayso
dhibka waxaa waaye Mhm.
horta meel walboo la joogaa ummadda ku nool dad ladan iyo dad dhib qaba oo dan yar caba waa isla joogaan moog maxaa ula jeedaa marka
waxaan ula jeedaa Mm.
macnaha wixii lagu noolaan lahaa ummaddii gadaysa ayaa si wax loo gata lala'ya haye wax walba irkay mareen Mhm.
alaabtii u taalla ayuu qofkii ku dari cid wax ka qabani male dawlad baaritaan ku samayni male haddaad wax weydiisood ka tagtood islamarkii kusoo noqoto lacag kaleu kusii dari haddaad ka tagto lacag kaleu tii taalle un waayo aad baad umahadsantaha dadka shukran dad danyar ahaa ku jiro oo dhibaataysan aad baad umahadsan tahay walaal soo dhowow dadkaasi ha loo gargaaro dabcan cuntada em, raashinka badeecadaha ayaa lagu darin si loogu talagalay si ma- masaakiinta adigana aad ugu garga- ugu gargaarto walaal soo dhowow Hello. Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Walaal miski shariif baa la yidhaha in badan baan ku salaamaya.
mushkiya soo dhowow walaale
Ah, Mandheer aan ku noolahay.
ka waran mandheera saaka Walaal waan isku fiican joogigu waa degan yahay. Qabow waa roob baa la filayaa.
haye
Ka fiican wax dhib ma jiro intaan ka warqabo.
haye
Yacni roob qabowga inaan ka faa'iidaystaa rabaa dhar dhaqa hadeer.
aad baad Waayo umahadsan tahay qorrax bay soo baxda guriga geedka ma yaalan tahay.
waa tahay shukran walaale Jawiga aad u fiican badan aan ku salaama adiga iyo asxaabta.
aad baad mahadsan tahay gabadhaas aydan iminkan beerata inay hoolihii i boobsiiso waa tahay mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale halkay ku sugan tahay bale waxaa ka waran saaka maasha allah buu u fiican yahay nabad basta shibraqa alxamdulilah haye
nabad waaye dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa hooyada milaan walaalahay dhammaan waan salaamayaa Shukran.
Anigoo waan salaamayaa.
aad baa mahadsan tahay gabadhaas beled waxaa inaga soo mahadsan tahay afar daqiiqa inoo soo hartay dhegeystayaasha inkastoo xer- ee, qoryaha ee, waa dhankaas xeryaha qaxootiyada ah hadalkooda ugu yaryahay deegaano fara badan waa jeer sidoo kale hadalkooda Salaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Walaal Faaduma Nairobi.
faadumay nairobi ka waran Alxamdulilah.
haye oo fiicannahay ilmaha iskuulka inoo aadeen alxamdulilah mhm
waa kheyr iyo kheyraad muslimiinta oo dhan way salaaman yihiin maxamuud daaya dhaqane waa salaaman yahay walaalkii aad baad umahadsan tahay walaaley faadumo ay mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal qaali aad baan ku salaamay hareer wanaagsan haye
dacdee binta soo dhowow maasha allah dhagaxday goobtaan ka joogo safaan adinkaas iyo awbariga caafimaadka aadniga waa ogtahay wax khaylo buuq aan maqlima jirta alle subxaana watacaala soo ugu talgalay hallo heenkino roob allah masay walaal qaali jimca wanaagsan aad baan Shukran.
ku salaamay Aad- maxamuud daahir dhaqanay samir ciyaarna waxaan lahay aroorta idin wacnaas insha allah adigana sidoo kale aad baad umahadsan tahay soo dhow walaal magacaaga
halo waan ku maqlayaa soo dhowow
ma fiican tahay lalkee waan fiicanaya magacaaga
sahro waaye halka ku sugantay saaro
salaamala ka waran baraambara saaroy
waa laga fiican walaalkee haye
maasha allah waa tahay saaroy mahadsan tahay maasha allah howlaheeda xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow ku salaamaya magacaaga
waalaikum salaam yuusuf bakadow subax wanaagsan wacalaykum waa subax la mid ah soo dhow walaale halka ku sugan tahay waxaan ku sugnahay xaafadda islii nairobi shiraar baahiye waa shiraarow soo dhowow cafwan cafwan
okay maxaan ku radaa walaalo waa la alxamdulilah ilaahay maaragtay soo wanaagsan baan ku waabaraysannay ilaahay baan ku maadinayna alxamdulilah ee caruurtii iyo maxaan ku radaa ehelkiina kole iskuullada iyo meel baa la kala aaday haye aadan nicmatul rab baa lagu jiraa marka waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kastoo joogaanba mhm gaar ahaan ehelkayga oo maxaan ku radaa reer beled xaawe iyo dhulkaas ku nool baan ayagana waxaan leeyahay subax wanaagsan Mm.
ee, subax idin wacnaadaan le aad baan idin salaamay Shukran.
aad baan kuu salaamay shukran saaxiib aad baan ku salaamay adigana xigaasi qadku ka baxay waan ka xumahay xigaa kale qadka telefoonkan siinayaa Ee, soo dhow walaal magacaaga soo aa ka xumahay qadku wadana asagana ka baxay gabagabadan soo gaaran hal daqiiqa ha inoo soo hartay dhegeysta warkii iyo wadan dhegeysan doona haddii baraarka noqon soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa fiican tahay alxamdulilah waan fiicanahay magacaaga
xalimo cumar macamuud baa la dhahaa xaliimo halkay ku sugan tahay wala waxaan guddi ku suganahay degmada muuda ila dhahaan fadhiyaa muuday ka waran saaka
alxamdulilah ilaahay mahad iskale inta ilaadarkeyga waan fiicanna haye
ilaaha mahad iskale waan fiicanna alxamdulilah rabbilcaalamiin muuday Inta maxaa hadda muuday hawba- maxaa muuday maxaa laga hadal hayaa
muuday waa iska fiican yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin abaaraha oo talka muslimka nala qabo ma ogine aa waan iska fiican alxamdulilah ilaaha Shukran.
mahad iskale Aad baad umahadsan tahay.
alama maqaadi waaye aad baad mahadsantaha shukran star f m soox wanaagsan soo dhowow wanaagsan oo waxaan baqanow waa halkee waa nagib xamuraha banaanay banaanay ka waran maasha allah alxamdulilah niyow barwaaqe bashbash niyow waa- qi- roob la-aan kow dheh haye hawaarta oo ku laabtay laba dheh sax dhankan dariska aniga sidii luusood aga dhib weyn naga haya laba dheh afar dheh haye way haalahaas ma oginaya waa iska fiican herjeb xun intaa na galay anaga dhan dhegday ma garan allah inii caafiyo shukran waa mahadsantahay maxamed nuur star f m qadka telefoonka soo dhowow walaal magacaaga waa dhowaha yuusow subax wanaagsan waa bashka xaji xaga dheere xagdheere ka waran bashka alxamdulillah walaal maanta aad baa loo fiican jawi macaan oo qabow ilaahay roob hana fiican leen insha allah aad aad baa niyo salaamada dhegeystayaashaba shukran aad baad mahadsantahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow waa halkee adiga
waa dhagaxley waa maxamuud maxamudow dhagaxley ka waran saaka
maasha allah ilaahay baa mahadle aad baan buraaqaysana abaarahaas caalamka dhan saameeyay waryaa waryaa meel fog meel fog maxaad oga hadlaysaa ma gabadhii baa shah kuu diiday
maya ee waa ba- meel magaalada ka yar baxsan baan joogaaye waladini wax loo diidaa u eg tahay iga daaniyo maxamudow maxaa lii diiday saaka ana waaba karsaday sii iyo canjeeradii iyo kulli waxa ulihii oo dhan be aad baad mahadsantahay shukran
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu warkii sideed subaxna maqli doontaan ee, muscab ismaaciil soo galay ee, wacalaykum salaam walaal magacaaga walaal malaa ka waran saaka deeqow
alxamdulilah laska wacan yahay dhagdhag soo ma ahan waxaa jawi aad buu degan yahay dhimal awaara awaarahan tolka dhamaan naga wala naga soo dhaceyn aad baad umahadsantahay deeqow dhegeystaasi qadka telefoonka u dambeeya dhegeysta waa hagaaga dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin وأصلح aswax wanaagsan taaka taariikhda waxay ku beegantaa afar iyo tobanka bisha oktoobar ee tobnaad sanada labada kun labiyo labaatanka maalin jimcaha jimco wanaagsan dhammaantiin لله soo dhawaada barnaamijka saaka diiradda ku saari doona waxyaalo fara badan ku eegi doona dhegeystayaal iminkan dadku ay iska indhitirayaan culaysyadii dhibaatada markaasi abaaraha gobolka ka taagan ugus ugu hore dhegeystayaal siyaasiyiinta gobolka laga soo doorto waxaan ku bilaabi doonaa ismaamulka gaarisa dhegeystayaal أصبك ما يدوشون ismaamulka gaarisa dhegeystayaal waxay markaas wakiilada m c iyada uu hogaaminaya deputy governor ama governaha ku-xigeenka ismaamulka gaarisa waxay markaasi kulan ku qaateen ismaamulka mombasa halkaasi oo lacago fara badan ee ku baxday dhegeyste halkaasi kulamo kala duwan ku qaadanayeen kagana arrinsanayeen dhegeystayaal sida ay dabcan wakiilka ama aqalka wakiilka hoose uu ku shaqayn karo dhammaan wakiilada laga soo doortay gob- dabcan wakiilada dhammaan gobolka laga soo doortay gauntiga gaarisa ayaa kulankooda halkaasi ku qaatay magaalada xeebeedka mombasa halkaas waqti ay ku soo qaateen محمد عن جبريل ina ku dabcan shirarka ay ku galayeen maqaaxidaha qaaliga ah ama eh, hoteelada markaasi qaaliga ah lacagaha badan ku baxaan sidoo kalena cunno fara badan ay halkaasi kagu cunayeen iyo weliba lacago gunno ay qaateen dhegeystayaal الحافظ وهو صغير isla kauntiga wajeer dhegeystayaal asagana waxaa markaasi iyadoo xaalad adag ay ka tagantay kauntigaasi ayay wakiilada mcda buuq ka dhex dheliyeen gudaha kauntigaasi بتلاوان ayagoo isqabqabsanaya dhegeystayaal kuna iskuna dagaalayeen xisbiyada kala duwan
يا kauntiga mandheere dhegeystayaal asagana kulan markaasi doonaya inuu ku qabsadaan gabanaha kauntigaasi iyo weliba gabanihii hore ayaa markaasi ayadana hadalhayn fara badan ka dhalatay dhegeystayaal iyadoo abaaro kauntigaasi mandheera uu ka taagan yihiin waa dameer xumadaas markaasi gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ka taagan iyadoo dadkii markaasi soo doortay aad u baaba'ayaan sheekh maxamed cab- maxamed cabdi umal ayaa markaasi faahfaahin doona dhegeystayaal bal dhibaatada iminkan gobolka haysata iyo weliba dadka iminkan ayagana usii tallaabanaya sii aadayaan cumra xajka sii aadayaan dhegeystayaal oo cumrada sii aadayaan iyadoo sidoo kale qaarna markaasi lacagahooda fataha dabcan meelo fara badan ay iskaga dirayaan ama sidoo kale aysan bixinaynin الله dadka ganacsatada ayadana oo markaasi ka jeesteen abaaraha dhibaatada musiibooyinka markaasi gobolka ka taagan dhegeyste وجعل arrimahaas ayaan saaka barnaamijka ka ku hadli doona dhegeysta mise diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal aawda miirki
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن waa xiriir markaas si dheera dabcan xiriir imika sii daba dheeraatay ama dhibaatada markaas imika sii daba dheeraatay oo gobolka waqooyi bari abaarahu dhegeystayaal waxaa xiriir uu markaasi ka dhexeeya abaaraha fatahaada iyo weliba isbeddelka cimilada oo khatar markaas cusuban aadanaha oo dhan la tacaala oo ugu badan wakhtiga markaas iminkan la joogo kolka si loola tacaalo abaaraha waa in markaasi si dhow loola socdaa isbeddelka cimilada loona as-aasaa dhegeystayaal sida horaanba ay dabcan barnaamijyada horeba kusoo sheegnay hay-ado iyo sidoo kale kuwa wax markaasi tar u ah isbeddelka cimilada wax kaga qaban karo gobolka waqooyi bari waxaa markaasi la fiirinaya dhegeystayaal bal sida markaasi iminkan kaalinta iyo weliba abaaraha iminkan dadka dhibaatada ku hayaan iyadoo xoolo fara badan ay ku dhammaadeen sidoo kalena dadkii aada ku tiro badnaa iskaga soo qaxeen meelihii tuulooyinkai ay ku degnaayeen halka qaarna iminkan waxay dhuunta mariyaan ay la-yihiin oo ugu horeeya biya biyuhu ayaa hadda markaasi markay khubarada dhanka siyaasadda dabcan khubarada kuwa markaasi ka daraasaya abaaraha waxay tilmaamayaan in markaasi iskaashi xumi ay markaasi ka dhexayso mise ka dhex taagan tahay taasi abuurayso mise keenayso in aan markaasi loo tashanin sidoo kale loo hogaansamin waxyaalaha markaasi jiritaanka loo oo habboon in markaasi wax looga qaban karo in laga hortago jiritaanka iyo weliba xulufinta dhirta ayaa taasi markaasi ka mid tahay in markaasi dhulka uu noqdo dhulq markaasi qallalan sidoo kalena dhul markaasi ambiya ama roob aad ku dayin in la sameeyo ilo markaasi tamareedyo oo kala duwan sida markaasi koronto laga dhaliyo qoraxda biyo iyo weliba in la isticmaalo gaaska dabiiciga ee wax markaasi loogu karsado si loogu maarmo isticmaalka dhuxusha in la xoojiyo mamnuuca dhoofinta dhuxusha maadaama dhuxusha soomaali dabcan iminkana aada u soomaal soomaalida aada u isticmaalaan ay tahay dhibaatada ugu culus ay ka haysato dhegeystayaal in la xalufo dhirta in la mamnuuc wasaqda lagu shubo biyaha oo dabcan ooga dhulka saaran ama haraha webiyada iyo sidoo kale in markaasi kuwa dhulka hoostiisa ku jira ee ceelasha iyo wax la midka in markaasi aan la sumaynin sidoo kalena aan la wasaqaynin dhegeyste iyo in la mamnuuco wasaqda markaasi qashinka lagu shubo deegaanka ama tuulooyinka dhegeystayaal kuwaasoo keena ama dhibaato ka keena meelaha markaasi biyaha in la abuuro hindisaha siyaasadeed ee maareynta abaaraha ee qaran ee national rout ee hadda markaasi ka jirta guud ahaan wadanka laakiin mid gooni ah gobolka u lahaato taasoo markaasi ka daraaseynayso kana hadlayso dhibaatada iyo culeysyada iyo meelaha markaas u baahan in wax looga qabto in la dhiso ama la teeyeyo xarunta markaasi saadaasha cimilada ee gobolka taasoo mar weliba lala socdo sida wax looga qaban karo iyo meesha dhibaatada ay ka taagan tahay meesha markaas u baahan nidaam wax ka qabasho wax ka bedel sida ay markaasi kaalinta doorka iskaga qaadan karaan bulshada iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta markaasi gobolka waqooyi bari kuwaasoo hadda markaasi diiradda saaka saari doono oo markaas la sheegayo kuwa ugu daran ugu liito oo markaasi yihiin waxba aan laga qaban inkastoo laakiin weli qayladhaan qaarkooda ay wadaan oo ay kaga hadlayaan dhibaatada iyo xaaladahan abaarahu inkastoo abaaruhu ilaahay uu keena haddana waa mid markaas musiibo ah oo markaasi xoolo fara badan iminkan ay ku dhammaadeen dhegeystayaal halka qaarkoodna ay ka qusteen ka rajabeelan kaniya jabsan yihiin inta yare usoo hortay dhegeystayaal waa nolosha adaga markaasi ka jirta gobolka waqooyi bari waa nolosha markaas iminkan aan loo malaysan karin waa nolosha markaas iminkan la dadkii gobolka waqooyi bari u muuqata in ay dad markaasi la hilmaamay ay yihiin waa dhibaatada iyo culaysada markaasuu gobolka iminkan uula daaladhacayo la kufaayo abaartiina ay saamaysay dhegeysteen ugu daran kuwa markaasi tuulooyinka ugu daran kuwa markaasi xaafadaha markaasi tuulooyinka ay weliba dadka markaasi reeguuraaga ah ee iminkan la-yihiin biyaha waxaana markaas iminkan ay dib ugu soo noqonayaan tuulooyinka meelaha magaalooyinka ku dhadhow dhegeysta si markaasi dadka jariska ah ama dadka meelahaasi wax oga helaan dhegeysta waxaa lii sheegay in hooyo markaasi xaruurteeda la kala soo caratay meel ka mid a dhegeystayaal madoogaashe ayna iminkan ku sugan tahay gaarisa waxaana ay la joogtaan wiil walaalkeed ah ama nin walaalkeed ah dhegeystayaal oo carruurteeda ay soo duldaysay waana maxay haysatay dhegeysa xoolo xoolahaasi ayaa kaga dhammaaday keli waxay kaga soo tegtay la sheegay in ay shan iyo toban neef oo ari ah iyo saddex geel ah ay kaga soo tegtay dad kale ay kusoo dhaaftay ee qaraabe yihiin sheegtay inay kaga soo carartay kadib markii xoolihii ka weysay caano waaysay kuna rafaaday dhegeystay carruurtii agoomihiina ay kala soo tegtay lasoo gashay magaalada hadda waxay markaasi dul saaran tahay walaalkeed oo asaga laga yaabaa inay tabarta asagana ku xun tahay oo awoodi karin iyadoo lagu tilmaamay carruur fara badanna inay wata dhegeysta reemodogaashi dabcan way garanayaan waana culaysada ugu badan dhegeysta dhibaatada haysata dadka waxay weyse hooyadasu kaaga sheekeynayso dhibaato weysay dhibaatada ku dhacday xoolihii tirada badneed ay qabtay inay keliya kaga dhammaadeen lana safartay meelo fara badanna la aaday si markaasi ugu badbaadayso laakiin tii rabbi mayd may dhicin oo wixii waa la waayey oo ama dabcan cooskii ama cunadii xoolihii markaasi ay hellahayeen waayeen dhegeystayaal waxay sheegtay in masaafo fog biyo markaas ay u doonanaya ay loo doonto oo markaas la sugayo biyooyad markaas meel kale ka imaanayso dhegeysti meel tuulo ah ayaa markaas hooyada ku sugneyd waxay sheegtay in isticmaalka ay aada u adag tahay nolosha ama la qabsiga marka magaalada aa imaato iyo markii aad baadiyahaad ku jirto inkastoo taasi haddana ay taagan tahay ayaa haddana fariin markaas adag loo diraya siyaasiyiinta iyo weliba dadka maalqabeenta iyo dadka markaas imikan iska indhatiraya qaafil iskaga dhigaya nolosha markaas adag ay ku jiraan dadka gobolka waqooyi beri sida sheekhuna sheekh umul uu kaga hadlayo bal sheekha muxuu sheegayaa hadda ama muxuu ka hadlaya ma tahay dhibaatadan mid markaas culayskeeda saameynteeda iyo weliba dadka maxay imikan usoo jeesan layihiin kuwa ganacsatada ah kuwa markaas maalqabeenka ah kuwa markaas hantida ilaahay siiyeen maxay wax iskugu dardari layihiin iskugu u aruurin layihiin si loogu taageero dadka dhibaataysan ee gobolka waqooyi bari dhegeysten waa nolosha imikan noqotay mid adag waa no- nolosha imikan adag ah, noqotay mid markaasi biyo la la-yahay dadki oo imikan markaasi qaarkood markaad aragto wejiyadooda aad markaasi u milaysan karin dhibaatada iyo rafaadka ka muuqato gobolka waqooyi bari dhegeyste bal sheekh umal ayaa arrintan ka hadlay isagoo ka hadlay fiiriyey sida markaas dadka in iskaga indhatirayaan dadka xoola dhaqatadu abaaruhu ka ah, xoolahooda ka dhamaay ka dhamaad ka dhameeyey oo sidoo kale ayagana imikan u muuqata kuwa waxba aan haysanin una baahan biyo yar oo tanqa jajacada ah oo kontonka shilin la iibiyo dhegeysta qaarkood ayaa markaasi aadaya leeyihiin ayagoo qaraabadooda dhimaanayaan ayagoo qaraabadooda haysanin waxay cunaan ayagoo dadkooda haysanin waxay quudka maalintaas ay helayaan haysanin ayagoo xoolihii ka dhammaadeen ayagoo baaba ah ayaa laga yaabaa qofkaasi inuu dalxiis meel kale iskaga aado mise inuu cumro aado ama soo xajiyo ama qofkaasi laga yaabaa inuu wax markaasi macqulgal ahayn cunada uu kaga bixiyo dad markaasi ka baahan lacag uu maanta isticmaalayo laba kun oo dad badan ay ugu baahan yihiin laga yaabaa in toban qoys ay isticmaali karta maalintaasi labalaba kun markii ama labalaba boqol markii loo siiyo oo maalintaasi quudka nolosha la hal qof oo dabari karo noloshii oo dadka iska indhatiray mise xasidnimadii mise damiirnimadii waxaa lagu tilmaama ma garanayo laakiin sheekha ayaan wax yar dhegaysanaynaa waxaan naqaanaa inaan xajka sunnada ah ku noqnoqonno waxaan naqaanaa inaan cumrada ku noqonoqonno waa kuweenna fiican waxaan naqaanaa intaasoo milyan intaasoo kunoo dollar inaan ku bixinno huteelada makiya madiine ku yaalla bal iskaba dhaafe inaan dalxiiska ku bixinno waxaana agteenna ku dhimanaya qaraabadeennii xigtadeennii ayaa baaba'aysa gaajay u dhimanaysaa hooyadaa iyo aabbahabaa dhimanaya habaryartaabaa dhimanaysa abjigaabaa dhimanaya markaasaad kumanayaal dollar intaad qaaddaad waxaad ku aadaysaa cumro sunno ah ama xaj sunnaa waaba kuwa inoogu roomba kuwa ugu fiican waay waxay ka mid tahay faham xumada diiniga ah bay ka mid tahay halkan waxaa yaalla waajibaad cayniyaa yaalla adigana waxaad ku mashquulsan tahay sunno intay dooni ajirkeedu ha dhannaadee naf la badbaadinaya ma gaadhi karto bal waajibaadka qaarkood baa waxayna gaadhi karaynin naf bini aadan oo la badbaadinayo ma gaadhi karaan sidaas daraaddeed walaalayaal inaynu faham saxa iyo jidkii saxda shareecadu jidaysay maanta dhibaatada haysata bulshadeenna iyo gobollada iyo deegaamadeenna waa wax u baahan ruux walba inuu iska xil saaro inta tabartiisa allana cid walba wuxuu kula xisaabtami doonaa wuxuu gooyo iyo wuxuu gado galo iyo wuxuu awooddiisa ah ninka madaxda ah ee ummadda xilkeeda loo dhiibay ama madaxweynaha ah ama wasiirka ama gafanaha ah mas-uuliyadda saarane waa ka culus tahay dadka caadiga mas-uuliyadda saaran raciyadda hoostaada ku nool xoolahoodii laguu dhiibay qaar aad cuntay qaarna khasnadaha dhigatay qaarna aad qaraabadaada aad siisay ayaguna gaajada u baaba'ayee dhammaanaya mabay kula tahay rabbulkown inuu kugu cafinayo sidaa ay ku tegi doonto miyay kula tahay dadka awoodda haya ee xilka haya ee xoolaha ummadda haya mas-uuliyadda koowaad baa saaran dadka xoolaha haya sharikaadka suuqyada hantiilayda mas-uuliyad baa saaran lianna waajibkani waa waajibkoodii wey waajib faqiir ma ah waajib faqiir miskiina waajibkiisii maaha waa waajibkii taajirka xoolaha haysta waay adigana mas-uuliyad baa kuu taalla ninka kelimadiisa la maqlaya isagana waajib baa saaran inuu ummadda kelimada gaadhsiiyo nin walba tabartiisa war dadku biyo la-aan bay u baaba'ayaan war xoolihii waa dhammaadeen oo duurjoogtii waa dhammaatay oo xasharaadkii waa dhammaadeen oo bini aadankii baa bilaabay inuu dhinto dhimashadii bini aadamkaa bilaabay kaba biya'a bay u dhimanayaan litir biyaa oo agteenna ka jooga konton shilin litir biya haddiiba la iibiyo konton shilin ka jooga ayaa hooyo dhimanaysa lagu badbaadin lahaa ilmo yaroo dhimanayay badbaadin oday dhiman hayay badbaadin adigana jeebkaaga waxba yeeli mayso miyayna waajib iyo xili naga saarnay mise masaladu wax weeye eelkadooda wixii baaba'aya ha baaba'o dareenkaasi waa inuu noqdo dareen muslim marka labaadna uu noqdo fil ficil iyo fal laga falcelinayo oo muslimiintu meel ay joogaan dibad iyo gudaba inay iyagu isu isu badaan oo waajibkaa iyo xilkaasi aynu mas-uuliyaddiisa qaadanno cid walbana waxay kari karto aynan hakranin jid kastoy marin kartana dadkaasi la gaadhsiiyo haddaad magaalo joogto shirkadaadu kuu shaqaynayso gurigaagu kuu camiran yahay subaxdii aad quraacanayso duurkii aad qadaynayso habeenkii aad cashaynayso xaggan biyaha iyo cuntada noocyadeeda kala gedisan kaa yaallaan allaha ku siiyey iyaga wax uma waaye laakiin waad imtixaanannahay ilaahay imtixaanka haynoo fududeey saluu wasalimuu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin
waa tahay waa sheekuna sheekh umal dhegeystayaal waa miir xumada dabcan iminkan anagan ugu dhacday in markaasi biyo dhaamin loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen dhegaystayaal ama dhibaatada abaaruhu iminka ka haysato gobolka dadka ay markaasi abaaruhu saameeyeen loo qodo ceelal barkado ama markaasi loo hagaajiyo dabcan harooyinka ay markaasi biyuhu galaan xilli roobaadka dhegaystayaal in markaasi la daboolo raro ama dabcan calafka ay markaasi xooluhu cunaan in dib markaasi din loo sameeyo qaadka ama dadka qaarka iminkan dhibaatada soo gaartay ee abaaruhu ee ka soo qaxay si markaasi meel loo dejiyo halkaasi loogu quudiyo in markaasi la baaro mise la caawiyo ah, dabcan qaababka ay markaasi xoolaha markaasi u bedelan karaan dabcan ama lacagta loogu bedelan karo iyadoo markaasi nidaamkan iminkan laga doonay- laga doonaya in cid weliba markaasi iminkan kaalinteeda ama doorkeeda ay ka qaata dhegeystayaal ma aha mid iminkan la dhegeysan kara dhegeystayaal calaacalka dhibaatada gobolka soo baxayo iyadoo markaasi abaarahu iyo kuleelka ee aad us- iminkan usii aad usii daranayso ama aad ugu sii daran ugu sii daran tahay waqtiyadan الختم iyadoo dadka markaas ay iska hilmaameen dhibaatadii waajibka markaasi ka saaran dadka xoolodhaqatada ah ama dadka markaas abaaruhu iminka saameeyeen waad maqlaysaan sheekha wuxuu leeyahay waxaa la la'yay hal liitar dad ayaa u dhimanayaan horaan waxaa la laha dabcan dhegaysaan maqli jirteen xoolihii ayaa dhammaadeen duurjoogta ayaa dhammaadeen laakiin hadda waxaa im- iminka maraysa in dadkii ay qarkay u saaran yihiin in ay waxay cabbaan qaarkood xitaa laga warhayinba inay duurka ku dhinteen anagana waxyaalaha markaas iminka faakadaysiga ah iyo waxyaalaha ciyaar ciyaarta magaalada ku hayno laga yaabaa inaan markaasi haafilka nahay dhegeyste in markaasi abaabul xooggan la sameeyey dhegeystayaal maanta baa ugu bilaabato jimco ah ee cid waliba markaasi kaalinteeda doorkeeda ay ka qaadatay dhegeystayaal xaafadaha ka bilowdaan magaalooyinka dhegeystayaal si markaasi aad u aruurisaan lacago maryo dabcan lacaga iyo sidoo kale aad u aruurisaan maryo dadka ay sidoo kale qaarkood ay xirtaan baadiyaha waxaa la sheegaya in dadka qaar xitaa ay marada ay qabaan mise shaatiga uu qabo ama qofka gabadha markaas diraca ay qabto in muddaa inay qabayso dhegeystayaal sida markaasi mid mid ka mid ah dadka xa- meelaha tuulooyinka ay ii sheegeen waa dhibaatada iyo culeysada faraha badan dhegeystayaal iyo damiir xumada ah iminkan anaga nagu habsatay mise waa yeelkeena maxaa naga galay sida sheekha uu sheegay maxaa naga galay waa ma yeelkeena dabcan maanta iyaga haysataa laga yaaba berin in adigu qa- ku qabsan doonto aa u malayna magaalada markaad joogto inaad nimcada haysato ayaga ilaahay berri waa uu siin karaa dabcan wuxuu ayaga dabcan wuxuu ilaahay adiga ku siiyey ayaga umu waynin meelo badan aad maqlaysa marka idaacadaha ay soo wacaan mise idaacadda ay soo wacaan dhegeystayaasha inay ka hadlayaan oomanaha inay ka hadlayaan dhibaatada duulooyinka ay ka taagan inay ka hadlayaan inay doonayaan inay iskaga soo baxaan iskaga soo tagaan haddana wixiisaha waxay markaasi ku qasban yihiin inay markaas haddana ay qaabilaan dhibaatada iyo nolosha ay ku jiraan اللهم
waad maqlaysaa lacagaha qarashaadka faraha badan ee ku bixinayan dadka siyaasiyiinta kaalintooda waajibkooda inay ka saaran tahay laakiin haddana ay iska hil- is- dhibcan ishilmaamsiinayaan intaasoo kumanaan ay ku bixinayaan dhegaystayaal magaalooyinka caasimadda nairobi qaarkood badankooda ay ku wada sugan yihiin halka kuwa dhibaato iminkana soo gaartay dhegaystayaal xoolodhaqatada gobolka waqooyi bari sida tusaalaha inugu soo qaaday dhegaystayaal kauntiga gaarisa ugu soo horreeyey wakiilada mcada waxay markaasi kulan ku qaateen magaalada xeebeedka mombasa intaasoo milyan baa ku baxday dhegaystayaal madowgaashi balanbala masalaanin ah gaajaa looga dhimanaya dhegaystayaal abaarihii xoolihii ayaa saameeyeen waa culayska dhegaystayaal oo cid weliba is fahmi la'dahay iyo damixumada markaasi nagu dhacday dhegayste waana kaalinta markaasi laga doonaya in bulshada iminkan ayada ee isqaanto ee isfahamta dhegaystayaal ha dareemin dhegaystayaal culayska adiga markaasi haysto bal dareen culayska dadka baadiye haysto taada magaalada ka saara dhegaystayaal oo maanta lagaaga baahan yahay inaad qof waliba uu tilaabada qaado isxilqantaan oo markaasi dhaamisaan biyo fara badan booyado fara badan kiraysaan gaarsiisaan tuulooyinka oo garab istaagtaan dhegaystayaal sidaan horaanba kuu sheegay maanta nimcada aad haysato ama laga yaabaa inaad maarta xoolo haysato maanta oo haddana u danqan ladahay cododkooda aad maqlayso dhibaatada aad maqlayso dhegahooda aad kugu soo dhowdhacayaan bise adiga waad ku raaxaysanaysaa in markaas xoolaha ay ka dhammaadaan magaalada ay soo galaan stil adigay ku dhibaayaan ama adigay ku dhibaayaan dhegaystiya ولحفظك laga yaaba in ilaahay markaasi xitaa laga yaaba ma aha shaki ma gelin karno laakiin ilaahay wuxuu siinayaa dadkaasi in barwaaqo uu gelin karo adigana markaasi dhibaato magaalada ay kugu imaato oo la yaabo in markaas la dhaho war baadiyaha uu soo gargaara war caanihi halka ugu soo gaara war hilibka u keena dadka magaalada ilan dhadhanka hilibka hadduu kaa dhimo ka waran oo lagu dhaho dhakhtarka u kodha hilib raaso halkee u raadsan balaa su-aalan ku weydiiye Poni mayo sensei naučin je Kur'an.
haddaba dhegeystayaal dareen la-aanta halkay naga haysataa waa su-aasha meesha taala dhegeystayaal maxaan iskugu dulqaadan la'anahay maxaan isku fahmi la'anahay dhegeystayaal maxaan ugu micin la'an- dabcan ugu gargaari la'anahay dadka dhibaatada imikan xoola dhaqatada ah dhegeystayaal intaasoo kun ayaa dhegeystayaal xoolaha ku dhimatay lo ari iyo geel iskugu jiraan iyo dameero inta duurjoogta dhegeystayaal ayagana kaba- haba sheegin عن جبريل waxaan markaasi galabsanay dhegeyste iyadoo taasi ay taagan tahay haddana waxaan iska indhatiraynaa culayska iyo dhibaatada haysata dadkeenna iyadoo loo samayn karo dhegeystayaal qaabka ama weliba siyaabooyinka markaasi loola tacaali kara abaaraha iyo markaasi qorsho iyo ajenda ay markaas iminkana furan yihiin si wax looga qabto loogana badbaadiyo dadka iyadoo dhibaatooyinka masiibooyinka ee xaaladaha kala duwan ee abaaruhu ay geysteen aan kaga hadlayna saaka barnaamijka abaartu dhegeysta waa ka kuwan markaas ugu doonay musi- ama musiibooyinka eh, ugu daran eh, dabiiciga sida duufaanta iyo weliba daadadka ay ka daran tahay in ka badan ilaa iyo shan iyo toban boqolkiiba waxyeelada markaas iyo khasaaraha musiibooyinka dabiiciga waxaa ka sa- waxaa ka saabab badan ama ka saameyn badan abaartu dhegeysta abaarta waxaa laga yaabaa in xaalufin xoogan ay ku keento dhirta xaalufin xoogan ay ku keento xoolaha iyo sidoo kale bini aadamka dhegaystayaal oo halkaasi lagaba inay kaga dhigtaba madeegaan ama halkaasi in ay sidoo kale mar kale la degin sidoo kale abaartu waa halista markaas ugu weyn ee dabiiciga taasoo saameyn ku keento xoolaha tusaale abaarta hadda taagan oo mid markaas lagu tilmaamo boqolkiiba siddeetan iyo shan iyo sideed dhegaystayaal dhibic sideed oo xoolo fara badan ay aad uga dhinteen sida warbixin markaas la soo saaray lagu sheegay iyadoo laakiin weli iminkan qaylidhaan xoogan ay socota weliba abaabul xooganna ay socdaan ayaa haddana weli maxaa iminkan isbeddel aan laga dareemaynin gobolka waqooyi bari iyadoo aminkan lo- dabcan loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa loogana qa- ta- taakulayn ama taakulayn xoogan loogu samayn lahaa dadka abaaruhu ay aad ku saameeyeen ee gobolka waqooyi bari xoolo fara badan halkaasi kagu dhammaadeen biyo la-aan iyo oomana markaasi dadka ay la dhammaanayaan caruurta iskuullada markaasi aadan la baahi iyo gaajo darteed dadkii gobolka oo aan markaasi dan iskaga dhigayn xaaladda cakiran ee ka taagan dhegaystayaal abaarta saadaasha habada waxay markaas iminka la tilmaamayaa inay xaalad tahay inay sii adkaanayso iyadoo roobabkii markaasi la sugayaysan weli haddana soo dhicin la helin Mayo sensei naučin je Kur'an.
dhegeystayaal dunidan weli lama hindisin saacado ama qalab markaas digniin kaasoo warbixin buuxda ka siin kara aadanaha khatarada iyo weliba mugga abaarta ay leedahay inaysan imaan ka hor laakiin taani waa mid markaasi imaatay oo ah muddooyinka ugu dambeysay sanadihii ugu dambeysay taagneed taasi keentay in xoolihii dhammaan ay ka wada dhammaadaan dadka xoolodhaqatada hadda kababa sii daran dhegeystayaal xoolo arrintii way soo dhaaftay oo dad aad u tiro badan ayaa iminkan u dhammaanaya caruur fara badan ayaa iminkan bogga dhulka ku hayaan oo la iminkan waxay cabaan ama waxay markaasi hooyada ee dhuunta u mariso xitaa waxay markaas iminkan la'yihiin dadka xoolodhaqatada xoolihii markaas ayaga dhaqanayeen mise xoolihii kadib markay baaba ay ka noqdeen oo iminkan xo- dabcan tayadoodii xoolihii ay dhammaatay xitaa aysan la qalan karin ama sidoo kale intifaacansan karin dhegeysa caano warkooda iska daa oo markaas afka dhibi- dhibiq loogu siiyo caruurte maanta waxaa la sheegaya in bogaga dhulka ay ku hayaan dhegeystayaal iyadoo markaasi gaabad xoogan oo sidoo kale dadka ay fudaysteen sidoo kale sahlay waa la sah dabcan dhammaan dadka aad bay u fududaysteen dhibaatada xaaladda gobolka waqooyi bari iyadoo dhammaan dadka tujaarta ah ama dadka ganacsatada ah dadka maalqabeynta ah dadka ilaahay wax siiyey dhegeysta ma ogtahay inaad maalintaada haddaad shayga aad cunayso aad haysato inaad markaasi maalqabeynta caafimaadda aad qabto aaminna ama waddan markaasi ama waddan aad aad aad haysato dabcan waa haddaad aad haysato dhegeysal waxaad cunto ammaanna aad haysato waxaa tahay qofka markaasi ugu nasiibka badan dhegeystayaal oo haddana markaasi ay dabcan nimcada aan fahmaynin laakiin anaga anigoo dabcan fududaysanay dhibaatada xaaladda iminkan inay sii daba dheeraato anigoo wax badan ka qaban karno rabbi wax qabtee ayaa haddana markaasi sii fiirsanaynaa dhibaatada anigoo maqlayna sii dhegaysanayna haddana hadda adigay dhegaysanayso waad maqlaysaa waxaa laga yaabaa inaad iska dhegaysanayso keli ah laakiin aan danqanaynin ilaan maanta waad haysataa qadadaada war ma la socotaa dadka tuulooyinka inay wax cunaan ay la'yihiin war ma la socotaa biyo iyo cabaan inay la'yihiin war ma la socotaa hooyada waxay carruurteeda siisa inay la'dahay war ma la socotaa qaarkood inay xoolaha iskaga soo tegaan inta yar ee xeymaha inta yar u harta inay iskaga soo baxayaan war bal dhegayso sheekh sheekh jabuuti dhegeyst dabcan sheekha waa sheekh jabuuti wuxuu ka hadlaya halkan bal wax yar ee laba daqiiqo keli aan dhegeysano bal ani adiga bal meeshan qofka markuu dhergoyo ilaan aniga waan dhergeysaake waan soo quracday adiga waad quracatay laakiin mala socotaa rag baa xalay cunto cunin dad baa xalay cunto cunin saaka haba sheegin berrina maba haystaba kuma sii tashanaya halkaas haddana baadiyaha uu go'dan ku yahay wuxuu la'yahay baabuur halkaasi kaga soo qaado wuxuu haddana awoodi karin qaabka waddada uu ku soo gaari lahaa ilaa maba socon karo nin baha maa socon kara nin intaasoo intaasoo bilood waxba aan cuni maa socon kara waa nin isgiijinaya isxoojinaya haddana abaarta si ba'an bay magaalooyinka u haysaa abaarta si xun bay dadka ugu dhufatay dhagaha abaarta waa mid ay ka sheekeen doonaan laakiin fa bimaa kasbad aydiikum wayacfu can kathiir dhegeystayaal waa mid markaasi dhibaatada leedahay laakiin adiga magaalka joogo waxaa laga yaabaa saaka inaad dhergan tahay oo gabadhaad ku qaylinaysa le naa quracdi aawe naa maxaad u daahday naa maxaa kugu dhacay quracda dhadhan ma laha ma macaano dad baa la'ya mamacaankaasi aa sheegayso ma macaan aa leedahay dad baa la carabkaa waxay saaraan ma nin baa soo dhergay saxaabii ka mid ah ma rasuulku wuxuu ugu jawaaba malaq nabiga calayhi salaatu wasalaam abaa juxayfa ayaa maalin u yimid isagoo dacgaacaya oo neef yar oo dhaylaha soo cunay markaabuu nebigu ka yidhi ukfuf jushaa'aka canna ya abaa juxayfa fa ina atwala annaasi shub- shabican fi dunya atwalahum juucan yowma alqiyaama buu ka yidhi war daacad xagga nagala dheerow buu ka yidhi daacadaada dadka adduunyada ugu dharaga badani waa kuwa qiyaamaha ugu gaajo badan dadka adduunka ugu dharaga badan waa kuwa qiyaamaha ugu gaajo badan fakana idaa taqadaa laa yatacasha wa idaa tacasha laa yataqadaa abaa juxayfa maalintaa kadib hadduu qadeeyo muu cashaynin hadduu cashayna muu qadaynin yacni ma- afar iyo labaatankii saaca har mar keliya wax cunaya mar keliya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin wuxuu arkay caaisha oo laba jeer cunto cunaysa markaasuu nabigu ka yidhi yaa caaisha maanta shaqo kalimaadooyda calooshaada maahine الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين يا عائشة لبجر عن طلع مالنتي وإسراف إلى أين مسرفين تمجعلوا إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب إياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه بكيد عائشة عائشة هدعت دون سنة ذنك قيامها إلى كل طول ما لك الشوش inta uu ninka musaafirku uu qaadanaya in laga duulka isticmaal ninka musaafirku raashin badan buu qaataa mise inuu qaadi karo ma sheega in yaruu qaadi karo adduunyada sida ninka musaafirka ugu dul noolo buu nebigu ka yidhi caaisha dadka tujaarta ee lacaglaydaan ha la fadhiisan mu'miniinta iyo muttaqiinta la fadhiisa meel waxaan kaaga digayaa caaisha ay bukaydi dadka tujaarta lacagyada meel ha la fadhiisan fuqarada iyo muslimiinta meel la fadhiiso foogkaana ha bedelin ilaa aad rakacday samayne ilaa aad karkarato ruqca hadda xaalkeena maanta ka warrama أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام نبي جيناكم ما تاكين كتاكنا سيد البشر خلق كيف رعبنا قاربا قرنا يزمك رسولك باسية برسمة جرين دي يا مسكين مو يا موي عرض علي ربي ليجعل لي بضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكني أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت ذكرت شكرت إليك وحمدتك nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaah baa ii bandhigay buuraha maka ku yaalla in dahab layga dhigo faqultu markaasaan idhi laa yaa rabbi maya iga daa yaa rabbi ma doono iga daa sabab yaa allah maalinna waan gaajoono maalintaan gaajoodana waan ku baryi waan kuu tadarruci maalinna waan dhargiyo maalintaan dhargana buu yidhi waan kugu shukriyo bukay sala allahu calayhi wasalam
sala allahu calayhi wasalam dabcan waad dareemi kartaa dabcan wuxuu dhahay caashooy ma maalintiiba laba jeer baad cunaysaa bafahn adigana maanta cashaad isku diyaarinaysaa qadaa isku diyaarinaysaa quracad isku diyaarinaysaa waxaana haddana sii hilmaamtay dadkii kula dhashay dadkii qaraabada ahaa dadkii ehelkii ahaa waxaana ku faanaysaa magaaladan deganahay waxaa leedahay sadan ba ahay magaaladan deganahay dabcan maraaxad baad ii daaran oo frinjeerkan biyo kala soo baxaya xilligaa doontaad gashanaysaa xilligaa doontaad kala soo baxaysaa dadkina way baaba'ayaan dadkina oon baa dilaya bal ka waran meeshuu sheekh umal ka leeyahay waxay la'yihiin hal liitar oo biyo ah oo nafsadooda ay isgaarsiiyaan qof waliba kabasho kabasho bal meel heerkaasi laga maraya gobolka waqooyi bari ayaa maanta ku faanaysaa leedahay waxaan nahay sidan baan nahay iyo sidan baan nahay qani baan nahay iyo sidan baan nahay war waxaa tahay ma laha ee dadka wax u gargaara oo maanta isqaama oo is-aruuriya oo dadkan aan u gargaarno ilaahay wax gargaarey bal hanaga bilaabato aniga ha iga bilaabato adigana isku xuji oo iskaalmeeya oo isku naxariista oo aan isku turno oo gargaar aan dabcan aan isku qabanno haddii maanta inaan isgargaarin dabcan waa mid markaas anagan dib noogu soo noqon doonto dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaa dhammaantiin bal iminka mar kale sheekh umal aan dhegeysano bal waa nasiib darradana haysato hogaamiyaashii siyaasiyiintii ayaa haddana wuxuu u tegayaa meel kale ku noqnoqonno waxaan dhaqaanaa inaan cumrada ku noqonoqonno waa kuweenna fiican waxaan dhaqaanaa intaasoo milyan intaasoo kunoo dollar inaan ku bixinno huteelada makiya madiine ku yaalla bal iskaba dhaafa inaan dalxiiska ku bixinno waxaana agteenna ku dhimanaya qaraabadeennii xigtadeennii ayaa baaba'aysa gaajay u dhimanaysaa hooyadaa iyo aabbahabaa dhimanaya habaryartaabaa dhimanaysa abjigaabaa dhimanaya markaasaad kumanayaal doolar intaad qaadaad waxaad ku aadaysaa cumro sunno ah ama xaj sunno ah waaba kuwa inoogu roomba kuwa ugu fiican waay waxay ka mid tahay faham xumada diiniga abay ka mid tahay halkan waxaa yaalla waajibaad cayniyaa yaalla adigana waxaad ku mashquulsan tahay sunno intay dooni ajirkeedu ha dhannaadee naf la badbaadinaya ma gaadhi karto bal waajibaadka qaarkood baa waxayna gaadhi karaynin naf bini aadan oo la badbaadinayo ma gaadhi karaan sidaas daraaddeed walaalayaal inaynu faham saxa iyo jidkii saxda shareecadu jidaysay maanta dhibaatada haysata bulshadeenna iyo gobollada iyo deegaamadeenna waa wax u baahan ruux walba inuu iska xil saaro inta tabartiisa ah allana cid walba wuxuu kula xisaabtami doonaa wuxuu gooyo iyo wuxuu gado galo iyo wuxuu awooddiisa ah ninka madaxda ah ee ummadda xilkeeda loo dhiibay ama madaxweynaha ah ama wasiirka ama gafanaha ah mas-uuliyadda saarane waa ka culus tahay dadka caadiga mas-uuliyadda saaran raciyadda hoostaada ku nool xoolahoodii laguu dhiibay qaar aad cuntay qaarna khasnadaha dhigatay qaarna aad qaraabadaada aad siisay ayaguna gaajada u baaba'ayee dhammaanaya mabay kula tahay rabbulkown inuu kugu cafinayo sidaa ay ku tegi doonto miyay kula tahay dadka awoodda haya ee xilka haya ee xoolaha ummadda haya mas-uuliyadda koowaad baa saaran dadka xoolaha haya sharikaadka suuqyada hantiilayda mas-uuliyad baa saaran lianna waajibkani waa waajibkoodii wey waajib faqiir ma ah waajib faqiir miskiina waajibkiisii maaha waa waajibkii taajirka xoolaha haysta waa adigana mas-uuliyad baa kuu taalla ninka kelimadiisa la maqlaya isagana waajib baa saaran inuu ummadda kelimada gaadhsiiyo nin walba tabartiisa war dadku biyo la-aan bay u baaba'ayaan war xoolihii waa dhammaadeen oo duurjoogtii waa dhammaatay oo xasharaadkii waa dhammaadeen oo bini aadamkii baa bilaabay inuu dhinto dhimashadii bini aadamkaa bilaabay kababiyaa bay u dhimanayaan litir biyaa oo agteenna ka jooga konton shilin litir biyaa haddiiba la iibiyo konton shilin ka jooga ayaa hooyo dhimanaysa lagu badbaadin lahaa ilmo yaroo dhimanayay badbaadin oday dhiman hayay badbaadin adigana jeebkaaga waxba yeeli mayso miyayna waajib iyo xili naga saarnay mise masaladu wax weeye eelkadooda wixii baaba'aya ha baaba'o dareenkaasi waa inuu noqdo dareen muslim marka labaadna uu noqdo fil ficil iyo fal laga falcelinayo oo muslimiintu meel ay joogaan dibad iyo gudaba inay iyagu isu isu badaan oo waajibkaa iyo xilkaasi aynu mas-uuliyaddiisa qaadanno cid walbana waxay kari karto aynan hakranin jid kastoy marin kartana dadkaasi la gaadhsiiyo haddaad magaalo joogto shirkadaadu kuu shaqaynayso gurigaagu kuu camiran yahay subaxdii aad quraacanayso duurkii aad qadaynayso habeenkii aad cashaynayso xaggan biyaha iyo cuntada noocyadeeda kala gedisan kaa yaallaan allaha ku siiyey iyaga wax uma waaye laakiin waad imtixaanannahay إلهي امتحانك هاي نوفض دين صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين aad iyo aad ayuu mahadsanyaha sheekhuna sheekhu mal dhegeystayaal idaacadda star f m codta gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan
Nabonima yosete nauchinye Qur'an
fahankaasi allaha ina siiyo dhegeystayaal dadkeena aan ku xasuusanno dadkeena aan ku gargaaran dhegeystayaal de waa fahan darro ima garasho la'aan dhegeystayaal dhibaatada maanta ka gobolka ka haysato oo haddana aan fahmi la'annahay waa nasiib darro dhegeystayaal tani cid weliba maanta haysato qof waliba soomaali oo gobolka waqooyi bari ka soo jeeda dhegeystayaal inay maanta dhibaatadana ay haysato weliba dadka xoolodhaqatada xoolihii ka dhammaadeen waa dhibaatada ugu weyn ee markaas hormuudka ka yihiin dhegeysta dadka xilalka kala duwan qabanaya dadka tujaarada ah dadka ganacsatada ah dadka maalqabeenta ah dadka markaas awooda heli kara maalintooda waxay qutaan in haddana markaasi ay u la'yihiin ama haddana ay markaasi isku xilqaami la'yihiin sababta ma loogu gargaari la'aya dhibaatadaasi war maxay iniga galabsadeen war maxay iniga sameeyeen dadka xoolodhaqatada dadka abaaruhu iminkan u nugul oo dhibaato u ka gaarsiiyey baaxadda weyn xoolihii dhammaan ka dhammaadeen inta yar usoo hartana haddana ay markaasi kasii cabsi qabaan inay markaasi kasii dhammaadaan war ka waran hooyada iminkan oonka u dhimanayso ilmaha yar ay yar ay yar ee iskuulka aadi laa ee oon daraadiis guriga ugu sugan ilmaha markaasi bogga dhulka ku haya ka waran dabcan may adkaatay in biyodhaamin loo sameeyo dadkeenna si abaarahan looga samati bixiyo may adkaatay in markaas waa dabcan isxilqaan dadkeenna ay sameeyaan kuwa suuqaka ku sugan kuwa dukaamada haysto kuwa ganacsatada haysto hooyada amboogada haysato mise sidan baad ku qanacsan tihiin in dadkiinay u dhammaadaan بكتابك mise waxba igama gelin واجعله maxaa adkeeya in biyo dhaamin loo sameeyo bal isweyda su-aashaasi maxaa loogu dhaamin laaya dadkeena biyo la'aan biyada dabcan biyo ama booyada in loo dhaamiyo maxaa damiir la'aanta adiga kugu rida maxaad ugu danqan la'dahay war waad maqlaysaa idaacadahay ka qaylinayaan war maxaa isku xilqaami la'dahay adiga u soo saari la'dahay oo bilcaanta ama dumarka u dhexmari la'dahay mise dumarka dhexda mise ku dhexmari la'yihiin raggana maxay dukaamada u mari la'yihiin ee lacag uga soo aruurin la'yihiin war kaama nusqaamayso balse waxaa hubaal ah inaad markaasi ku barakoobayso kuna taajirayso bal kaba yar maanta miskiin yar aad quudiso bal ilmo yaro oo aad quudiso ka waran oo afka caana aad ugu shubto bal ilmo yaro oo biyo aad siiso ka waran bal hooyo maanta dhibaataysan oo xitaa qaarkood la sheegaya in wadooyinka ay imaan la'yihiin qaarna waxay tuuran yihiin wadooyinka dhegaystayaal baabuurta halkaasi maraya gacanta u haadsanayaan weliba ma hadli karaan waxaa laleeyahay afkay gacanta saarayaan biyo biyo biyo biyo adigana gaariga xoog ku marinaysa waxaa leedahay dadkan gaariga ama amay ku dhacaan ama gaariga ku dhaca intay waddada usoo gelayaan Ileen adiga raaxa ku jirta gaarigaada waxaa laga yaabaa in mukeefku uu shidan yahay ama uu ku- caadi uu markaas nolosha ay ku tahay laakiin hortaada waxaa yeela ma garan karaysid maxay dameer xumada nagu dhacday maxaa dad xumida nagu riday maxaa garasha la'aanta nagu riday maxay tihiin dadka aan soo daranay iminkan isku baraarujin la'yihiin lacagahooda mishaaroodka u gori la'yihiin mise ay u dhihi la'yihiin waxa loogu qabto war iminkan xildhibaanka kasoo dabcan dabcan lixda xildhibaana laga soo doorta kiiba hal milyan buu qaataa gobolka waa countiga gaarisa keliya waa countiga gaarisa lixda xildhibaan laga soo doorto hal milyan buu qaataa waa lix milyan dhegeysa gafanaha ku dar wuxuu qaataa asagana dabcan hal milyan iyo wax deputy governor hal milyan buu qaataa wakiiladii mciyada waxay qaataan lacag saddex boqol oo kun inta gaaraysa markii laisku celceliyo adee ka badneenba ilaa iyo lixdan iyo wax bay ka koo- iyo ka- iyo ka tirsan yihiin bal isku celin saddex boqol oo lacag ah dabcan waa tiro badan oo lacag ah kuwa wasiirada lacaga haddii laga jarjaro kuwa shaqaalooyinka kountida ka shaqeey haddii lacaga laga jarjaro lacagta countiga haddii wax looga qoondeeyo loogu talagalo dabcan waa la badbaadin kara rabbi wax badbaadiye dhegeystiya war waxaa la la'yahay dad isxilqaama war waxaa la la'yahay dad markaas biyo dhaamin u sameeya dadkeenna iyadoo dad qaarna cuntada intay ka bateen ka dhargeen qaarkoodna daadinaya oo leeyihiin warrida udhig rida udhig ha daadinin war ariga ariga ariga bannaanka ugu daadiya ariga bannaanka iskoriska ha loogu daadiyo hooyana saaka way kiclaada boggay ka kiclaadahay laga yaaba weliba hooyada inay xaamilo tahay hooyadaas waxaa laga yaaba inay wallac tahay hooyada waxaa laga yaaba inay umul tahay laakiin adigana ma fahansanid oo garaadkaas iyo aqligaas iyo fikirkaasi ma mawlihidba aad dad kale kusoo xasuusinayso ilaan doqon dhirigtaa tahay bal hadalkan bal hadalkan saxaabigii iyo rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi markaa ma- haddaan mar kale inigu celiyo sheekh jabuuti waa xuseen jabuuti wuxuu leeyahay war daacadaada iyo qurunkaada xagga inooga fogow hilib yaroo dhaylu soo cunay rasuulka ayuu u imaaday isagoo markaasi daadacsanayo war wuxuu dhahay dadka ugu dhargtada badan waxay ugu baahi badan yihiin maalinta qiyaamaha maalinta aakhira la joogo ayay ugu baahi badan yihiin kuwa dunida daraga badan sheekh jabuutaasaa leeyahay saxaabiga u canaananayo rasuulka canaananaya saxaabi caasho haddana u imaaday oo laba jeer caasho wuxuu dhahay, maxaa kugu dhacay ma maanta maxay cunadan calooshaada ma kaaxa ma laba jeeroo maanta cunto cunaysaa dadna laba iska daaya waxay afka saaraan biyo biyo ay la'yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam abaa juxayfa ayaa maalin u yimid isagoo dacgaacaya oo neef yar oo dhaylaha soo cunay markaa buu nebigu ka yidhi okfuf jushaa'aka canna yaa abaa juxayfa fa ina atwala annaasi shub- shabican fi ddunya atwalahum juucan yowma alqiyaama buu ka yidhi war daacada xagga nagala dheerow buu ka yidhi daacadaada dadka adduunyada ugu dharaga badane waa kuwa qiyaamaha ugu gaajo badane dadka adduunka ugu dharaga badan iyo waa kuwa qiyaamaha ugu gaajo badan fakaana idaa taqadaa laa yatacasha wa idaa tacasha laa yataqadaa abaa juxayfa maalintaa kadib hadduu qadeeyo muu cashaynin hadduu cashayna muu qadaynin yacni ma- afar iyo labaatankii saaca har mar keliya wax cunaya mar keliya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin wuxuu arkay caaisha oo laba jeer cunto cunaysa markaasuu nabigu ka yidhi yaa caaisha maanta shaqo kelimaadooyda calooshaada maahine الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين يا عائشة لما جرى عن طلع مالنتي وإسراف إلى هنا مسرفين تمجعلوا إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب إياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى تراقعيه بكيد عائشة عائشة هداد دون سنة ذنك قيامها إلك ولن تعود ما لك الشوش inta uu ninka musaafirku uu qaadanaya in laga duulka isticmaal ninka musaafirku raashin badan buu qaataa mise inuu qaadi karo ma sheega in yaruu qaadi karo adduunyada sida ninka musaafirka ugu dul noolo buu nebigu ka yidhi caaisha dadka tujaarta ee lacagleedan ha la fadhiisan muuminiinta iyo mutaqiinta la fadhiisa meel waxaan kaaga digayaa caaisha buu ka yidhi dadka tujaarta lacagleeda meel ha la fadhiisan fuqarada iyo muslimiinta meel la fadhiiso soobkaana ha bedelin ilaa aad rakacday samaynayso ilaa aad ka karato ruqca hadda xaalkeena maanta ka warrama أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام نبي إنك ما تاكين كتاكين سيد البشر خلق كيف رأوا بنا قاربا قولنا إزمك رسولك باسية برسمة جرين دي يا مسكين يا موي عرض علي ربي ليجعل لي بضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكني أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت ذكرت شكرت إليك وحمدتك nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaah baa ii bandhigay buuraha maka ku yaalla in dahab layga dhigo faqultu markaasaan idhi laa yaa rabbi maya iga daa yaa rabbi ma doono iga daa sabab yaa allah maalinna waan gaajoono maalintaan gaajoodana waan ku baryi waan kuu tadarruci maalinna waan dhargiyo maalintaan dhargana buu yidhi waan kugu shugay buu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن waa tahay dhegeystayaal haddaba maynugu adkaatay ma fahmi weynay inaan dadkeena markaas abaaruhu ay saameeyeen in loo qodo ceelal oo laga yaabaa inay ku baxdo hal milyan ama hal dhibic shan milyan inay ku baxdo يهفو املي calaa ceelkii baa lacag markaasi tiradeeda gaaraysa hal dhibic shan milyan بالله waxaan kari weynay in dadkeena markaasi abaaruhu saameeyeen inaan u qodno baraakado oo halkaasi biyaan ugu shanno iyadoo qaarkood xitaa caagagihii ama caaga- gagjag- waa garjamadii biyaha ay ku dhaansanayeen xitaa ay markaasi siday u soo wadeen horba ay gadaal ugu sii wadeen ay markaasi qodxa ay ka durdureen xitaa wax iminka biyo inta yaradoo xitaa loo geeya waxay ku dhaansadaan ay ay garanayeen ضمني ما يوسد adiga booyad biyaad u qaadee biyaha booyadda ma afka rabtaa inaad ugu shubto su-aashaan ku weydiye biyo booyadaad u qaatee halka rabta inaad ugu shubto ma isku day inaad baraakadaad u samayso ma isku day markaas inaad u hagaajiso xarooyinka ama harooyinka markaasi waaweyn ee biyaha markaas ay galaan xilliyada markaasi roobabka si ay markaasi ay ugu daataan roobabka waqtiyadeeda in loo daboolo rarac markaasi calafka ah dhegeystayaal haddii looga qaado magaalooyinkan caasimada ee nairobi mise diika looga qaado mise meelaha coosaska ay ka baxaan loo geeyo halka xoolahooda si ay ugu cunaan inta yar ay usoo harto loogu badbaadiyo in dib u dejin qaarkooda loo sameeyey qaarkood ayaa markaas iminkan ku dhibaataysan qa- weliba tuulooyinka iskaga soo baxay iminkan da- dad kale dulsaar yihiin qaraabe ay yihiin iyagoo sidoo kale caruurtooda wataan lasoo kaxan- lasoo qaxan dhegeystayaal si abaarta caruurta aysan uga- uga galaafin qaarkood ayaa iminkan xitaa soo bixi la qaarkood ayaa laga yaabaa inay iminkan maanta ku- ku- ku haminayaan mise ku taamayaan inay iskaga soo baxaan meeshay joogaan xoolahaas iskaga soo tagaan دعوتي الأكوان رحمن يا رحمن بمدين يا رحمن أصبك ما يدوشو
in dadka markaasi qaraabada ah ay ugu gurmadaan una saacidayaan dabcan maynugu adkaatay in markaasi raashin aan u samayno ama raashin aan markaasi loo aruuriyo iyadoo markaasi qoysas qoysas laiskugu xirxiro ama qoys qoysas aan iskugu xirno oo sidoo kale in maalin markaasi ay quutaan in isbuuc quutaan in bil ay quutaan si markaasi noloshooda dib ugu soo noqoto intaan kuwa markaasi sii quudanayno kuwa kale aan sii quudinno ayagana intay kuwan sii quudanayaan ama ay cunayaan kuwa kale aan sii quudinno ama waxaan u aruurinno waa shayga keliya markaasi loogu badbaadin kara dhegeysta waa dadkoo keliya isdhexgalo waa dadkoo keliya markaasi is-abaabulo waa dadkoo keliya isqaamo waa dadkoo keliya garaad yeeshaan iyo maskax iyo caqli laakiin garaadkii mee halkuu naga aaday garashadii halkay naga aaday maxaa fahan daradan aqli xumadan halkay nagaga imaatay اشرح صدري waxaa lis ogaadaa lis bartaa waqtiyada markaasi xaaladda ay adag tahay waqtiyada iminkan dhegeystayaal ay iminkan xoolihii ka dhammaadeen waqtiyadii iminkan waxay qabtaan ay garanayeen waqtiyadii iminkan qaarkood gaajo ay la indhabiileen dadka waayeelada ah waxaa arkaysa nin waayeeloo magaalada tuulada laga soo qaaday xoolihii caanihii iyo hilibkii uu intifaacaysan jiray uu cuni jiray uu waayey kadib xool indhaha indhalaan ay ku dhacday magaalada loola soo cararayaa kadib waxaa laga yaabaa in halkaas weli kusii bokado kusii xanuunsado xanuunadan kala duwan ee markaas uusan u baranin iyo cunnada markaas su- su- ah, suugada iyo maraqan iyo sheekadan laga yaabaa qofkaas inuusan la qabsan karin isagoo nin caano u barta ah inkastoo inka iminkan miyiga xitaa suugada ay gaartay laakiin haddana waxay markaas adkaanaysaa oo isweydiinaya halkay naga aadayey dabcan damiirkii me war damiir ma lihid miya bal adi jawaabahaasi isii su-aalahaasna is- isku- dabcan jawaabaha iyo su-aalaha adiga isa sii iminkaa saaka saaka dhibaataysan imisaa imisaa saaka kicila imisaa saaka waddooyinka taagan oo biyo raadinayaan iminkaa sugayaan ama imisee sugaysa in raxmadda ilaahay maanta ay soo hurato ama soo dhacdo ay markaasi barwaaqoobaan اسقي حياتي قرآن
hadhowna waxay ku leeyihiin dadkii caanihii caanihii qaali bay ka dhigeen roob samadiin roob baa inii da-ay maxaa marka caanaha qaali oga dhigaysaan oo caanaha ma caana- caanihii maa raqiis maad ka dhigtaan oo adiga markay abaara jirtay maxaa uga ordi weysay wax u siin weysay xoolahooda si raban bay ka yeelan doon roob markuu dhacana
رحمن hadday ugu taag ugu taag noqoto waxaa laga yaabaa in la iska reeyo laakiin aan laisku taagin allahi bilaa qosol maaha اشرح صدري قرآن املأ قلبي eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan أهفو أملي لله maxaa garashan la'aantan iyo halkay nooga imaatay dhegaystayaal iminkan aan ku fahmin laha inay dadkeena dhibaatada abaaruhu saameeyaan maxaanu isku xilqaami la'anahay maxay dhibaatada halkay nooga imaatay nooga dhacday oo dadkeena ugu naxariisan la'anahay anagoo ognahay maqlayno idaacadaha ka maqlayno aan ognahay dadkeena inay qaylinayaan oo dadkeena ay leeyihiin biyo la'aan baana haysata hanana soo gargaaro oo hana soo- noo kaalmeeya dabcan wax ma haysaan hadday haysan lahaayeen way ayaga iskaalmeyn lahaayeen oo ayaga wax isku qaban lahaayeen laakiin waa garab inbay kaa rabaan oo kuleeyihiin bar walaalka amaad ka heshaa booyad biyo ah walaalka amaad ka heshaa kiilo sokor ah walaalka amaad ka heshaa bur walaalka amaad ka heshaa wax um- ah maanta bariis ah ama afka aad geliso ama caruurtaada ah ay siiyaan waalidka weliba caruurtay aad u daneeyaan oo intay markaas caruurtooda baaha- inta inta ayaga baahnaan lahaayeen ama in dhargi lahaayeen waxay ka rabaan in caruurtaada u dhargaan imisaa wiil yar ama gabar yar imisaa gabarkii shaanti maanta haysanin dhar ee waxay iskaga bedesho laga yaaba dharkaasi laba bilood inay qabto weli waxay ku dhaqatay laada mise iskaga maydho جبريل من رب العرش waa دليل garaadka iyo weliba tawar xumida na hayso dhegaystayaal waxaan ku fahmi lahnaa dadkeenna halkay nooga imaatay dhibaatadan qadka telefoonka dhegeystaha soo dhow walaal magacaaga waa ka xumay dhegeystahaasi xigaha kale qadka telefoonka siinaya walaal soo dhow subax wanaagsan waa ka xumay asagana qadka telefoonku ka goay saaxiibadaasi iyagoo aad iskugu carinayn saaxiibada haddaba garaad xumadan iyo weliba tabar xumadan halkay nooga imaatay dhegeystayaal dadkeenan ku fahmi la'nahay halkay dambe xumadan inooga imaatay qadka telefoonka waan ku salaamaya soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة رول مدارة حاجي روب لسودو وحاجو
وعدو هي واكو سلالة سلاح بعد يداروز قال هرت برنامج كبرنامج اشي اد يو قيمة بدن واي شكرا
مركز واسكو باسن تايا كل هي مد لو صرت ولا رو انت ايه عشان جرتوا معناها دبك عن الهي قران كيس وحكيري ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كون الهي مد دوريو الا عيقا اسكر دوريان hadda waxaan malaynayaa shan sana macnaha hadda xil roobeed markii loo qaada shan sana hadda rooblaan aanuna صح
oo cabitaan iyo oo qabowsaan ma ogi waxaasna waa dhiba annaga aan le maana waa moogi ilaahi wax nooma waynin أسأل
macnaha haddaad idinka dhulka iskaga yara ha- naxariisataan aan anigana samada kaga naxariisanaa buu yidhi ilaahi arrinta ayada wax jiro waaye dadka bini-aadanka ahay meesha qalbigooda inuu jilcal laga rabay macnaha waxaa waxaad moodaaba macnaha waxaanba dhanba in ay la tahay jees-jees waad aragtay hadda campaign marka uu yimaado hadda madheer ahaan aniga marka aan joogay inta lacag ku baxday oo sawirlaan u baxday haddaa la xisaabo inta ummaddu hadda baahan oo ku nool madheera county oo ay anfici lahayd dad gaara ayaana magaranaysaa ayaa ku danaysanaya عادي يعني
marka qofku marka horda aakhare uu xasuusan yahay oo macnaha beri maxa ku qabsan kara uu leeyahay ayuu horda qofku ka nexi karaa macnaha waxaa waa qofka horda nafsadiisa inuu la xisaabtamo oo beri wax ku imaan karin oo la xisaabtamo ayaa ma garanaysaa oo horda uu soo taba ayaa macnaha naxariista uu tabi karaa macnaha qofka haddii isaga uu hilmaan uu ku jiro oo aakhiradaanba uusan xasuusinayn wixii maanta hortiisa ka muuqda keliya uu ku xisaabtamahayo waxba dareen ma yeelanayo laakiin xaaji rowlo maxay tahay sababta waan maqlaynaa ee dhibaatooyinka qaylida ee calaacalka dadka rimiga dadka xoolodhaqatada iminkan kasoo yeera laakiin weli maxaan ugu danqan la'ana maxaan u fahmi la'anahay culayska halkii ka jira waxaan u dabanaana qalbiga ayaa angega maanaa maxaan ku yidhi moogta waxaan ku yidhi qofku marka aakhir uu xasuusan yahay oo karo berita maxaad la kulmi kartaa uu isleeyahay ayuu dareenkaa qaadi karaa oo qofkaan dhibka ahay adi beri waa ku qabsan karaa uga ugira u naxariisan karaa moogta aad iyo aad tusaale ahaan hadda haddaan kusoo qaado soonka macnaha ilaahay dadka muxuu ugu waajibay wuxuu ugu waajibay nin dargan iyo nin baahan in macnaha ay wada baahdaan aad iyo aad oo baahida la dareemo ayaa soonka ilaahay cilmi uu cilmigiisa iska awtay laakiin macnaha tusaale ahaan in macnaha la wada baadoono walgaajada uu dareemo ayaa tus- macnaha tus- macnaha uu mataal ahaan ugu soo qaatay markaanu fiirino xaaji rowlow hadda mandheeraad ku sugan tahay dhankee kaga sugan tahay mandheera
madheera xaafad buulen bay leeyihi magaalada gudaheeda toos bula bula imbiad ku sugan tahay waa magaalo een, dabcan iska fiican saan filayo Een, dabcan maxaa iniga isku xilqaami la'diin u soo saari la'diin dad intaas dhex martaan lacag us- u- iskaga aruurisaan oo dadka biyo dhaamina ugu samaysaan u gargaartaan maxaa inii diidaya adiga hata xaaji roob la'aana diintu waad fahamsan tahay maxaa kuu diidaya Mayn, waa runtaa waa runtaa waa jirtaa aniga hadda shakhsi ahaantii markaan kula hadlay nin naafo oo culus baan ah haye
lug baan laah sah
indhahana ashka maaha aha.
mid waaba laahiba midda kale adigu waxoogaa waanu iskagaba tugsadaa laakiin adigoo luudi karto oo ordi karto dadka war iyo horqaada war dadkiina aws waa dhihi kartaa hadda ka hore waxaa dhacday nin wadaad baa ka istaago afku waa ka hadli karaa laakiin ninkii ka hooskaada ka horreysa nin baa wadaad oo qalbigiisa lagu jiro aha
yaa masaajid ka istaagay haye
aayado qur-aan uu soo qaatay xadiis buu soo qaatay aada iyo aad waa lagu qusli sah
macnaha ninka waa la daraawaya ma aha qusulku wax keena waa daraaw sah
ninka wuxuu yidhi marka Mm.
waa nin waalan ogoya haye ninka wuxuu yidhi aha aniga ha ifiirinan ee waxaan idin sheegaa fiiri sah
macnaha waa dacwad toose ma aada iyo aad ninkaan macnaha qo- ninkaan muuqaalkiisa la fiiri aayadda uu ku hadlaa lama fiirin macnaha waxaa waxay soo leeyahay ma dhihin qofka markii aaya- muslimka ah, aayadda markii lagu doari qalbigiisa ayaa macnaha dajilaca jirkiisa ayaa macnaha gilgisha Aad macnaha qofka saasaa laga raba mofta aada iyo aad
marka qofka haddii uu kasoo yara leef laga yara dareemayo aha
wax dareenayo macda kas hadduu isku hadlo wax kas hadduu samaynayo mhm
nin daraayo ma laha macnaha waxaa weeye xasilnimada iyo cadotinimada iyo dol islaweynadaana ka mid tahay aada iyo aad tusaalehaan haddaan soo qaado hadda ka hore nin waxaa la yidhi soomaaliya ayaa wuxuu ku noolaa baa la yidhi waddanka maraykanka sah
nin bay qaraayo yihiin baa adigu si uu ku gaadhsiin ma aqaana ayaa wax weydiisay haye
wuxuu yidhi marka nigu aniga dhibkaas ay xasan dhaas waxay qabataan rabaa wiil mhm
aniga degabay ma aqaana intuu wax soo tirtiriyo wuxuu yidhi mm geerida horteed waxaan ku noolahay yidhi daarta cad buu yidhi sah
ninka isaga oo kelmadda ku hadlay aha
ilaahay wuxuu xugmay inuu asagoo geel baadi raadinaya inuu gaajo oon u dhintay kii dabcan maraykankii lagu tuhmayay inuu hanti fara badan ah, baahi u dhinto marka dambe baahiya oon buu u dhintay asagoo wareega door wareegaya aada iyo aad
marka waxaan leeyahay horda dadku ilaahay qalbigooda ha soo jilciye allaha nusu soo duwo aada iyo aad.
islaam khaas eh allah naga dhigo aad baad umahadsantahay xaaji rooble shukran saaxib idaacadda star f m uu mahadsan yahay saaxiibkaasi xaaji rooble fikirkiisa aragtiisa tusaalooyinka kala duwan uu noo soo qaadanaya waan uga mahadcelinaya alaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga mahad baa la yidhahdeen baadiyahaasaan ku noolahay dad xoolo jira xoolo dhaqataan mahad eh, halka ku nooshahay
baadiyaha countiga gaaris warka dhankee joogtaa baadiyaha gaaris ma meesha joogta ii sheeg waxaan joogaa waxaan joogaa mataqaana dhulka dhulka ma garan maxay tahay maxay mataqaana maxay tahay walaal soo dhow magacaaga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga sheeg wacalaykum salaam
walaal waa ayaan mareykaane ayaanay soo dhow walaal waan ku salaamayaa
wallahi walaalkay waan ku salaamay boqolkiiba boqol waan ku salaamay Mhm.
horta walaal macaan horta waa nasiib darro annagoo soomaali inay soomaali afkayna ku wal dhammaatata waa nasiib darro aad iyo aad
marka aniga haddaama fiiriyo oo maaragta korriyo hoosaan u fiiriyo hadda annaga soomaalidu meesha joogtaan waxaan aan u maleeyaa inaan hani maaragta adi markii shaha la kariyo maaragta oo shaha la miirayo soo kajuunki looma dhigo aad iyo aad kajuunki jaafku ku soo haray maaragta haa shaafku ku saharay inaa nahnaad u malaysaa waayo dadka waaye aragaha iyo dadka waa aqoonta lahaa iyo dadka fiicnaayaba horta sida midna loo dilayo midna loo wagaarsinay loo ugaarsinaya horta ay ku dhammaadeen haye marka annaga wixii isku saharna waa wixii yaraayo maaragta jaafwan dareemo aan lahayn maaragtay oo maaragta aqli ay meel ay ku mari karin waxna iska dhicini karin waxna isa saaciideyn karin aan isku noqonay aad iyo aad
marka hadda abaartan abaartan horta waa wax annaga mucjiso ilaahay waa wax mucjiso eh meel kasta horta way haysaa صح
wa magaalada way haysaa baadiyihina way haysaa mhm
marka tanna annagaaba nagula fiirinaya oo maaragtay annagoo muslim magac muslim sheeganayno diinta haysanaya dadka saa carareen hoostayna ay ku dhammaanayaan abaarta waa un sii kordhina moogii maaragtay musoo mus- ma yaraanayso haye
marka waxaa waaya annaga da- dana sima- siba annaga waxaan horta wax ku bixin isna awalba wax maaragta masaakiinta kor taagan waa adinka idaacadda aa kor taagnaay adinkuma wax aruurini jiray inta ilaahay kasoo qaadama ilaahay idinkiiga soo qaadaya adinkuma wax gaarsiini jirtay laakiin hadda hal iyo qofa maanta inaad baxda walaxaan kasoo qaada haddii aas dhahdo wejigii waa lagu bedelanayaa maaragtay dad annaga tahay ag tahayna masaakiin ayaa jooga mar guryihii laga xirinaa mar ilmihii iskuulka laga soo ceerinaa wixii aan marka tahay inta nagula nacay soo marka qof aad wax wa aruurinayso horta tii baa lagugu nacaya marka hadda ani waxaan jeclaani lahay oo ra'yigayga aan maanta aan ka jeclaani lahay ina adinka idaacadda iska s m aada lambars dhigtaan inta hadda saaka aad haleysani inta hadda ma haddaan aan joogno intaas horta lacag intaas ka badan waa idiin soo geli laheed inaad yeerisaan oo lambarka aad sheegtaan oo marka meesha aad ka faafisaan oo adinka hantidaas aad qaadaan masaakiinta aad u qaybisaan mooyaane hadda horta lacag maanta masaakiintaas ha lagu qaybinaa la dhaha maanta magaalada loo soo maraa la dhahayo horta maba jirtaba marka iyadoo sidaas annaga waxaan ku kalsoonahnay waa adinka oo idaacadihi haayaan ku kalsoonahnay annaga haween baan iskanahnay maanta ilmeyga saaka hadday ay maaragta ay quraacdaan waxaan ka cuna qabatayna inay duhurka ay ay qadeeyaan kama cuna qabteena habeenka hadday helaan ha cuneena waa sidaasa inaan iskiiga jarna annaga haween haddaan hanaa marka intaan helnaan kusoo ridayna intaan helnaan kusoo ridayna ilaa sanadna ha qaadat hadday rabtaa wixii sidaan iskiga goyni karna oo kusubuuxayni karna oo dadka aan ku kaalmayni karnaa aad baad umahadsantahay ayaa maraykaana shukran walaale waa mahadsan waa tahay fikirkeeda saliimka ah waan soo dhaweynayaa saaxiibtaasi waa ayaan maraykaani mombaaso xeebta iga soo wacday waa fikir saliim ah dhegeystayaal waa gabar ka go-an inay dadkeeda ehladeeda qaraabadeeda iyo sidoo kale dabcan masaakiinta soomaaliyeed ee gobolka waqooyi bari ku dhibaataysan in wax looga gargaaro dabcan waxaa gabar tusaale usoo qaatay in gabadha waxay leedahay in caruurteena hadday saaka ay quracdeen in aan qadada wixii aan ku karinayn aan uga jarno lacagtii labada boqol ahayd inaan markaas meel aan dhigno si aan dadkeena ugu gargaarno waa dabcan waa intaasoo gabdho is-xilqaamaan intaasoo gabdho soo saaraan intaasoo gabdho is-abaabulaan intaasoo rago is-abaabulaan inta tukaamaleyda inta hooyada ganacsatada haysata waxaa markaas noqon lahayd markaas iskaafiya dad markaas isku roon waxaa markaas dhici lahayd in meelo fara badan ceelal laga qodo dhegeystayaal waan iskaalmeyn karnaa waa intaasoo ruuxo intaasoo kun oo qof la helo intaas intaas haddana bixiso dabcan anaga naga bilaabataa kadibna dadkaas waan u gaari karnaa dhegeystayaal waa arrin markaasi fudud gargaaritaankeedana ay fududdahay laakiin anagaa qaafiliin ka nahay laakiin anagaa isnacanay laakiin anagaa ishilmaamnay anagaa isku danqanaynin anagaan isku naxariisanaynin waxaan keli maqlaynaa xitaa lagu faanaya ninka markuu leeyahy oon baa nahaya waan abaaraysan nahay waan dhibaataysan nahay xoolihii baa naga dhamaadeen adigu waa iskaga raaxaysanaysaa ilkaha aleeda qorax dabcan xitaa ilkahii wixii la iskaga bixin yaa leedaha dabcan kuwa gaarisa joogaan magaaladan ka hadlaya ma kuwa mandheera majeer joogaan magaalooyinkan ka hadla ka hadlaya waaweyn laga yaaba inuu leeyahay war yaa kamoorka ama qoriga iisoo goy ilkahan iskaga farfare hilib am halkan iga gale war hilibka aada cunayso xoola sakaraad ah lagu qalisaaka oo weyt ah oo caata ah laakiin waxay haddana ka imaatay nin markaasi xoololey ah nin xoolo dhaqata xoolihii ka dhammaadeen intaas kula soo cararay suuqa laakiin aday lugihii as dul saaratay lacagna jeebkay kugu jirtaa mana awoodid inaan kunkaada dadkaada aad u dirto war dad kale ha siinayn dadka adiga kula qoyska ahaa dadka qaraabada kula ahaa bal marka hore wax deeqsii bal masi intaas ayaga kaga filan intaasa kaaga kaafin karaysaa soo dhow walaal magacaaga
halo waan ku salaamayaa magacaagii sheeg cabaas xaaji shuuri ali dhaha walaalo halkay ku soonta cabaas masalaani walaalo soo dhowo
waan dhowa mhm
waxaan uu sheegayaa mm haddaan gudagalo arrinta aad ka hadlaysiin mhm
hor dad meeshan egan islaamnimadii waa waa isuushiba mhm
sababtoo ee sababtoo ee gaaladii gaalad aheyd mhm yaa musaaxada iyo lacaga iyo dad iyo raashin u keenaysa aada iyo aad dadka islaamka yani meel u kacay mhm markasta islaam sheegaa jooga beryahan mm islaamnimadii way xumaatee intii aad maanta rediyagon ka hadlaysay ninkii islaan oo dhega qabo oo aqli qabo oo islaamnimad qalbigiis ku jirto mm
wallaahi bilaahi tallaahi cilina iga imaatay hadday markaa aad- aad dadka wax diraysa oo sheekh ruud aad ku wax diray marka sidaa aawadeed dadka islaamkii cabaasow ilinta maxay kaaga imaanaysaa Eh, dabcan waa og tahay xaaladda inay a- cakran tahay maxaa dadkaada reer masalani udhex ka cilaadahay oo wax- waxay iga imaatay ilintii dadkaada maxaa udhex ka cilaadahay oo wax u weydiin laadahay oo leed- Hadda udhihi waxay weysa iga imaataa imisa bulshada, ilin im- waxay- imisa ruuxa maanta eh, hara ku dhibaataysan cabaasow
hadda irigadayso balad walaalo ilinta waxay iga imaatay
nin naafo oo wiilkaa ilmo ku riixaa yaraan ah dabcan telefoonku aad haysa hadda telefoon maigala hadlaysid haddee dhegayso barorto waxaaba layaab ila noq waxay layaab ila noqotay ninka deputy governor oo meesha laga soo doortay ayaydiisi awowgiis iyo aabihiisi gaajaysan yihiin intuu kaxeeye m c s la aadayo post province mombasa dalxiis ahaan intuu hore aaday hoteela ay qaalqaali tegayiin muxuu garan layahay inuu aabihiis iyo awowgiis iyo haddaa dad kale wax siinin uu wax u keeno dabcan waa garaad la-aadan damir dami- waa damiirkan ka hadlayna saaka marka marka walaalow dadkii islaamnimadii way qaribante dadkan igaraa qaribe dadkii hore oo islaamka ahay wuu dhammaade ilaahay anoo naxariisto ilaahay qalbigii dadka isku soo dugo ilaahay dadkii dadkiisa ha xasuusto cabaasow xasuusto cabaasow aad islaamnimada.
aad baad umahadsan tahay cabaas dadkaada laakiin dib ugu laabo oo dadkaada u dhex kac si dadkaasi loo Insha- gargaaro insha- insha allah walaal aad baad umahadsan tahay cid walba saaka ila hadashood meesheeda ha ka bilawdo deegaankeeda ha ka bilawdo dadkeeda ha u gargaaro walaal soo dhow magacaaga الو السلام عليكم waa ku maqlaya soo dhow wacalaykum salaam
ابراهيم نجد وبرامبرا ibraahim iska gaabi aalada naga dhegeysanaysa haddaad doonayso barnaamijkan ha ka qayb qaadato fadlan
عبار بجرتانية وكذلك تدوينها آد ورمانا war halkee ku sugan tahay برامبرا ka dhankee
نعنجو يسو مجلرة hiifow آه haye
وكاسو عبار بانية وآد ساميس عرضتك ودمانا يا بادية allah ha u soo gargaaro insha allah waa dabcan uu mahadsan yahay ibraahim hiifow dhankaasi balanbala iga soo wacay dhegeystayaal dadka magaalada iyo weliba maga- ee tuulooyinkaas ee wan wanaagsan ama ee, dabcan waxooda heli kara ayaan u baahanahay tuulooyinka ha ii dambeeyaan fadlan een, waan isku imaan doonaa dhegeystaha kale qadka telefoonkaasi inaan soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaagiisha waalaykum salaam
أنا مش الله سامبروت emem shabaax soo dhowow
وأنا يزبك هذا وسطعي alxamdulilaah
الحمد لله وعم في عنا هل كان ما كنت أبرنا haye
أبدا على أنا هم طرها يهرت وعرق عيسى ما قرأت haye
وروحابا دانتك شو أبا بعد دوريها هرتك بقول بقول كسوري عن تبرعات سمينا بدعم العيد ام ام ام ام shabbaax war luusi shabbaax eh, sh- dabcan saangure shabbaax dabcan halkaas ayaan abaar baa ka jirtaa sax shabbaax weliba saangur aniga ma dhihi weli karo halkaan joogaa la heli karaa cudaan dab shidanin basaak dabcan dadka kama war haysaa oo weli ma isqaamteen iniga ma dhahdeen dadka beeraleyda bal wixii niiga soo ko- keena dadkan aan u gargaarna adimay kaa bilaawato markaad leedahay boqol boqolka la soo aruuriyo
xirsiga inaad anigoo bilowdo maahine yah
inaad noo bilowdo oo sidaa un ilaahay balay kusoo siiyo dadka oo maarkaa imaahine em em shabbaax ani qof walba deegaankiis meeshuu joogaan kula xisaabtamaya ma garatay
gartay meeshaad ku sugan tahay ka bilow dadkaada u gargaar hadda oo d- meeshaad fadhiga ka kaca dadka is- la hadal oo dadkaada wax ka arur intaad awooddo xilaa boqol boqolkaad sheegaysa kaga bilow maanta wixii la cuni lahaa qadada ka qaad yaa la cunin caawa hala cashey haddii la rabo
inta wax haysato ah
inta haysanin maba haysataba oo ismaba dhaanto oo tilaabo iskumaba dhaanto inta haysato hadday isku afgarato dhib ma lahaan moogtahay ku qasab oo kula hadal oo ka dhaadhici
hadday ila gartaan way kula garanayaan
hor baa loo yidhi calool dirgin waxaa la yidhi calool baa waxba kama ogtee haa
marka haddii ilaahay dhabaras kusoo dhufto waan u sheegaynaa waana ku maya maya maya waan u sheegayna ma aha waan u sheegayna ma aha hadda inaad bilowdo waaye dadkaada inaad marka hore adig kaa bilaabato u sheeg kuwa dukaamada kuwa kaatiimada u sheeg ka bilaawo raashinka ka qaad kiila kiilada sokorta ka qaad kiila kiilada burka ka qaad kuwa kugu dhow oo say u kala daran yihiin usii marka
war ma war ma damba kaba horta dukaan ma jiro maxaa jiraa marka maxaad wax ka intee wax ka qaadataan warkaatii ma yardahayaa jiridahayeen oo kuwii indhaha isku qabsadeen oo sidii xooli abaartaysay waa xaalsan ma garan haye
marka meel dhaantaba in la helo moogi meeshan meel oo dukaan wax laga qaaday qabto ma aha soco ilaa iyo saangur ilaa iyo raaya inta u dhexayso soco cabo qosol ma jira shabaax wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkaasina star f m soo dhowo walaal magacaaga walaalan ku salaamaya soo dhowow dhegeystahaasi qadku ku jiraan ka xumaa xigaha kale qadka telefoonkaasina soo dhowo walaal magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu magacaagii sheeg fadlan
cabdi xaaji madeera kaasan waxaan cabdiyow soo dhowow
waadow ni horta maanta allah naga soo baxay midda ugu horreysa aamiin ilaahay waxa qaban kara ilaahay soo soo khayr qaba allah na siiyo aamiin
midda labaad haddii or dadku in wax loo qabta la waa qabashada ilaahay waxa qaban kara laakiin haddii aa la dadaalo waa waxa waa la qaban kara dadku waa la sacdayn dadaalka marka muu iska imaanaya hadduu adi cabdi xaaji kaa bilaabanin ma iska imaanaya dadaalka maya waa bilaaba aniga waa isku bilaaba so marka ma haddaad bilaabaysaa imisa imisaa sanay socotaa een abaartan dadka qaylida dadka weliba ehladaada laga yaabaa in maanta dhibaataysiina haddana adiga kaarkaad igu soo wacaysa la raba in maanta intaa isku aroorso waxa ugu qabato waxa kale iska dira cabdiyow haddaa leeda haddaan bilaabaya marka yaa dadaal dadaalka yaa- yaa ka bilaabanaysaa marka yaa bil- yaa da- yaa dadaalka bilaabaya dadaalka aniga kooban ka bilaaba isku bilaaba horta ka bilaawa dee meeshaad ka sugan tahay marka waad mahadsan tahay shukran
Waa ma- dadaalaa ku lahaa soo dhow walaal magacaaga Alo.
magacaagii sheeg Alo.
waan ku maqlayaa halow fara badan iga daa soo dhowow Salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh.
wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh.
fadlan waan ku maqlayaa sa- waan ku maqlayaa soo dhowow waan ku salaamayaa Abdullah khayr Allah inta jazakum Allah khayran dadku waa baraarujiseen kowde.
magacaagii sheeg
Magacayga Maxamed Xasan Ali dhaha.
dee halkee ku sugan tahay
Maxamed Xasan Ali dhaha magacayga.
walaalo iska haddi waan ku maqlayaa iska gaabi aalada naga dhegaysanayso hadalka nagu soo celcelin hal mar ka qayb qaado waan ku maqlayaa meeshaad joogtana ii sheeg fadlan intaa bis oo keliya
Haa walaalow waxaa waa runta waxaan joogaa Madooga Shakowde.
ka qayb qaado soo dhowow
Madoogaasaan joogaa.
Mhm.
Madoogaasha walaalow maxaan iyadana abaarta iyo dhibka waxaan weliga waa ka jiraa.
sax
Waxa saad u sheegaysaan kulli arrintoo dhan bannaankay taallaa.
Mhm.
Aamin darre waxay ka dhacday.
Mhm.
ninba ninkii kuu dhawaa oo taajirka ama magaalo magaalo ama boosboos in wax laisku siiya ma ogi Mm.
walaalow waxaa inti lasoo ururay dad hala gaarsiiya la yidhi si loo soo gaarsiiya horta waa adag aa sax
iimaan bax iyo waxaa dhacay ma arkay islaamin la-aan iyo waxaa dhacda khayaano aad iyo aad
marka walaalow horta wixii wax loo dadka loo soo- dadka muslimka wax soo ururiyo dadkii wax bixin lahaan haatay dadkaasay ka iimaan baxsan yihiin Mhm.
laga yaabaa gaari biyoole nin soo diro dhexda iska gato Mhm.
laga yaabaa intii hanti lasoo bixiyo dadkii loo soo dibay inay maaragtay ay wax gaasara keenaan Mhm.
dhibkaasoo weyn baa jiraaye waxaan aniga hadda dadka ku boorin lahaa magaalo magaalo ha wax isku aruuriyo ee, ninkii madaxda ka ahaana ha loo yeero sax marka qoys qoys maarata magaaladii wixii ilaahay kor oga keenana ha la qaybsado wixii magaalada dhahaanteedana muslimiinta kulli way wada tabaalaysan yihiin magaaladii baaba ugu sii darane aad baad u mahadsan tahay ayba ka sii daran tahay walaalayaal Waa runtiis, waxaan shukran.
leeyahay aniga muslimka ku boorinaya insha allahu tacaala Mhm.
halka iska rab qabto oo Aad iyo halka aad.
isku naxariisto aad baa umahadsan tahay maxamed xasan si qurux badan fikirkiisa saliimka ah wuxuu leeyahay waa in laisku qaamo magaalo magaalo ama dad dad inay dadkooda isku qaamaan waa sax waa shay muhiim ah si dadka qaarna ay markaasi dadkooda ugu dadaalaan si biyo u gaarsiiyaan si cun raashinna u gaarsiiyo dadka kale ayagana isku sii gaaraan dabcan waa shay muhiim ah oo dadka markaasi lo- iminka lagu sa- lagu samata bixin karo abaarahana ilaahay ka kaafin karo dhegeystayaal ama ka dulqaadi karo rabbi aan ka weydiisanayaa een, ama suba- ilaahi subxana wa tacaala weydiisanaynaa in nicmadiisa barakadiisa iyo fadligiisa uu nagu soo samata bixi dhegeystayaal saar f m codka gobolka uqeybara gabagabadii barnaamijkan soo garan saaxiibada ayaan qaadka telefoonada imanka siinaya kadibna barnaamijkan soo xiray adduun ilaah hadduu ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal daqiiqadaha yara koobanayno soo harnay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonka dhegeysta ugu hore soo dhow walaal magacaaga soo dhow ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu iisoo walaal baraka wanaagsan warqa la mid ah
macsirada waxaa saaraya kuley mar hore fafahinta aadan ula socdaya kuley mase loo caawin karaa miyaa miig raqooyo waa county wasaare Ruqayya, soo dhow.
Korontada naga yara maqan.
Mhm.
walaal korontada naga yara maqanayo dadka macnahaase loo caawin karaa miya abaaraha saameeyeen
taase loo caawin karaa Mhm.
intuba mar hore si fiican baan kuula socday waxa waaye horta dadka waxaa loo caawin karaa nin kastaba ninkii waxaa haysto inuu dadka caawiyo waaye hadda kuley halaag baa jira ilaahay ha naga dulqaado Mhm.
ilaahay gacantiisana lagu dhargamo aadana kuley horta waxba ma ma tari karo laakiin waa un caawistina way jirtaayo xoogaha qof dhimanaya haddaa garjambiil lala gaaro caag biyo lala gaaro cunteer lala gaaro waa un nafta kusii jibaaday Mhm.
aad iyo aad aana loo dhibin yahay ilaahay ha naga dulqaado mar kule inuu ninkii waxaas ilaahay wax siina oo dadka gargaara biyo siiyo cunto siiyo hataa kii wax yar hayo naftiisa hadduu waxa qof dhimanaya oo wax siiyo waa iska wanaagsanta aad iyo waa la caawini karaa saa ilatahay ilaahay gacantiisa ha lagu dhargaaye waana ku salaami walaal in badan barka wanaagsan aad baad umahadsantahay gabadhaas ruqiyo mahadsantahay inkastoo aysan ii sheegin in ayada waxaa ka go-an waxa ayada samayn karayso ayadoo buladeeda ku sunbul hodan hadday ku sugan tahay wajeer waxa ayada ka go-an inkastoo aysan ii sheegin iyo weliba inay een, maqaaxideeda iyo maqaaxidaha ku dhegan ay ka bilaabayso sida wax u kala socdaan sida hawsha tahay iyo sida nidaamka ee wax lagu gargaari karo inkastoo aysan ii sheegin haddana ilaahay baa wax quudan karaa runteed star f m soo dhow magacaagii sheeg
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بس عبد الرحمن كاتب عقار رسي وانا بسنا سلام لك وحري شكرا سودو سر عبد الرحمن
ما khayraad baan allah idin socota xabad dadaalka sida maaragtay aad ugu waabinaysan dadka shukran
iyo hadda ugu dagalna horta waxa waaye arrintaa horta wax oo maaragtay madax iyo madax la-aanba ku xiran maha wax waaye yani nin walba ninkii wax taageeri karo dha horta arrin inuu u guntada loo baahan yahay waaye ma garat
صح
laakiin waxa waaye horta hawshu waana la kala leeyahay ma garate haye
maadaama hadda dadkii madaxda ahaa aad moodeed inay dadaalkooda uu yaryahay haddana waxa waaye kaalinta labaad hadda maanta dadka inay u gunsadaan oo meel wax laga maqlo oo dadka ay wax ka maqlaayaan Mhm.
waxa waaye dadka ama culamaa diinka oo ma- sida imaamyada masaajidada ama maaragtay dadka maaragtay oo hantida leh oo maaragtay taajiriinta magaalada ma garate Mhm.
dadkaas aan raba horta inay tallaabo qaadaan laakiin dad asigaba iska daciif ahoo iska masaakiin oo ayaga laftikooda maaragtay oo iska garab rabata haddii yidhaha waxbaan aruurinaynaya bal lacag keena la yidhaha asaga laftikiisa wax raadsanaa lagu leeyahay waxba ma soo qaadi kartid ma garate aad iyo aad
ninka asaaba socdaa naftigiisaba nolol u baahan ma garate Mhm.
marka arrinta horta meesha ay maaragtay dadaalka uga baahan Eh, tahay salaadow waxaa waaye eh, inay inta dadka kale eh, arrintaas ay eh, fahminba ama inta arrinta dadka kale eh, asoo wax isku aruursanaya dadkaada horta dadka hore dadkaada maa ka bilowda ilaa hadda adee salaad abdiraxmaan dad baa maanta baadiyi kaa jiran dad baa maanta kaa rafaadsan dad baa maanta kaa een, xoolo xoolo xum- xoolihii kaga dhamaadeen so marka dadkaada marka hore maad ka bilowdo dadkaada qoyskiin maad ka bilowdo eh, wax u aruursaan dadkiina inta dadka kale gaarinba
horta waa sidaan kuu sheegaya waa run oo eh, arrinta horta waxay ka bilaabanaysaa sida hadalkaba kuu bilaabay ma garatay waxaa waaye horta eh, annaga waxaan iska nahay dadka aan maaragtay hantida badan lahayn ama maaragtay mas-uuliyaddii weyn aan haynin ma garatay laakiin qoyskiina waa tashan karaysaan eh, dadkiina eh, waa tashan karaysaan dadkiina wax u qaban kartaan iniga ni- marka inaad naga bilaabata waay ma waxaa rabtaa marka eh, salaadow eh, culamo- culamada inay ku imaada ay dhahdaan qoyskii eh, hala siiyo waxaa qoyska hala siiyo eh, salaa abdiraxmaan ciddooda
Ah, maya culamada ay naftigooda qoys kasta waa ku jiraan eh, magaalooyinka iyo tuulooyinka ay joogaan dadka ugu horeeya ee maaragtay hawsha inay horta maaragtay bilaabaan oo arrintaas inay qaban qaadaan horta waan ku jirnaa odayaashii inay arrintaas bilaabaan sida runta ee waa jirtaa aad iyo aad laakiin arrinta dadka tallaabaqaadka horta maaragtay inay odayaashii maaragtay ay dhaqaajiyaan oy dhahaan maaragtay war hallis wada qabsado Eh, xagga masaajidaha oo maaragtay imaamyada iyo maaragtay culamaa udiinka iyo maaragtay dadkii lasoo doortay iyo dhammaan eh, in iyo dadkii maaragtay hantida haysta dhammaan bal inay horta arrintaa laga tashto oo maaragtay waxa waaye horta dadka eh, wadajir baa gacmaha wax ku wax ku qabtaan baa soomaalida tiraa ma garata haye
marka arrinta horta meesha ay u baahan tahay in laga bilaabo laakiin waxa waaye sida hadda horeyba aan kugu hormariyey eh, dadka iska maaragtay eh, dan yarta ah haddii wax bilaabaan ayaga oo yidhaahdaan maaragtay wax keena cid wax ka dhegaysanaysa ma laha maxaa yeele ayagaaba leeyahay maaragtay ayagaa wax u baahan kuwaan ayagaa wax rabaabaa lagu leeyahay ma garata aad iyo aad
marka waanu horta kolley haddaan dad odayaal nahay waanu u sheegaynaa inaan maaragtay culimadii iyo maaragtay ay maaragtay ayaga ay bilaabaan hawshana meesha ay ka bilaabato taasaana salaad ugu dhulsada aad baa umahadsantahay saaxiib dadkiina waa inaad ka bilowdaan marka hore aad baad umahadsantahay salaadow Een, soo dhowlaan magacaaga umahadsan yahay Assalaamu salaad calaykum.
abdiraxmaan. waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagi ii sheeg cabdiqaadirnagaaris cabdiqaadirow soo dhow saaxiib nin waan dhawahay aniga waxaan leeyahay arrintan waxaa un lagu xallin karaa horta dadka role modelka horta inay horkacaana fiican waa lagu daba da-ani haye oo marka hebel haduu waxaan sameeyey ninka kale dan wuu raaci lahaa Ma- adi hebel moogi wax kale kuma dhaqaaqi kartid mi cabdiqaadirow maya waan ku dhaqaaqi karaa laakiin waxaa jira dad tusaale ummadda u ah haye oo ayaga hadday wax fuliyaan een, magacoodaas iyo waxoodaas gadmiyaa jira dadka hadday garaadkii iyo fikirkii iyo aqliga aysan lahayn mama dadkaas daba taagnaanaysaa marka adiga maya ani ma daba taagnaanahay laakiin waa waxaan waxaa waay ku daba da-ashada waa wax jiran oo weligoodna lagu soo socdo waayo hadday ku fahmi waayeen ka waran ee dadkii dhibaatadan abaarahan haysato biyo la-aantan haysato ummadda u- ummadda waxaa waay laba u qabo nina garashuu leeyahay nina garaacashuu leeyahay haye marka ninkan garaacashada leh ninkan kaletuu ku daba da-anaya haye marka ummadda waa labadaas nooc sax
marka dhalinyaronimana in laisku abaabulo ee, culimonimo laisku abaabulo oo ummaddan aanan la kala qaadin ka- soomaali gobolkan meeshay degto n f d ba hataa aan ballaariya haddaan rabo in loo wada istaago oo dhalinyaronimo wadaadnimo culimo weriyanimo kuddi way way u habboon tahay oo weli weli role modelka horkacaan sax wakaas saaxiib intaasaan leeyahay aniga.
qorana aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi gaarsiiga soo wacay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow walaaleh
assalaamu calaykum waxaa jiro lasoo noqday xaajow soo dhowow mar kale
waa dhawahay waxaa waaye hadda ana ma jiro tusaalahan kaas oo kale hadda arrinta oo nin walba meesha ujo inay isku xilqaamo oo nin walba macnaha isaga u adeejiyo waa waajib haye
marka ma jiraan kuu sheega waxaa dhacda hadda mar ana xaafadda aan deganahay islaam agooma haysata ayaa jooh waxaa ugu dhacay neef ida- neef aari ah Mhm.
laba beri camal neefka duu beri camal neefka meesha ku ajarnaa jooh waa cusbay Mm.
marka meesha ku ajarnaa aad iyo aad
markii dambe ay aragtay marka waxaan neefka meesha ka dhex dhacaylinaa shakiga golo wax kale u qaadatay صح
maanta ii yeertay waxay tiri nugu meeshan waa ka shegay barkaada quraan iiga akriya haye
quraan baan ugu akrinay haye
marka habeenka waaga beri waaga markuu beri subaxdii dhibka daba firin neefka nool buu noqday marka wixii haye
macnaha marka dad oo ilmaha agoomaha ee qaraabadooda oo iga xigay baan u sheegay arrintaasaa jirta ogaadaan ku eeg haye
ciddana jawaab way u baahan tahay صح
jawaabta lesi maxay ahayd Mhm.
ha ku kor xaareena saa ku meesha ku baqtin doona Aha.
waa sii soo noqday صح
nin wadaad baan u sheegay Mhm.
ninka wadaadka markaan u sheegay waa baxan marka dambe adigu waxaan istusnay in aan masaajidka masaajida meesha ku dhawaay aan arrinta ka sheegno or arrintaasaa jirta ogaada haye
qof in macnaha la xiro oo neefka laga soo bixi Mhm.
kabacdi magaranaysaa jooga haddii la dumay haddii loo hagaajiyey wixii la waa agoon sidaa looguma tegi kara haye
waxaa ku masaajidka maanta ka hadalnay wax yar baan ku celinay habeenka haddana ku celinay dadkii lacagta aan ka filaynay Mhm.
waa naga hoos qaadi waayeen oo marka way dabcan ayagan way isqoreen
waaba naga hoos qaadi waayeen baan ku yidhi macnaha ma wadanaynin bahadalkayna ma wadanaynin صح haye
anaa isacaal marka dambe adigu nin unbaa dad isku mid maahe Mhm.
nin dayar marka dambe ma garanaysaa wixii ku baxay soo xisaabaana ii soo sheegay haye
bis waa baxinay waa qiimeynay baan usoo yeerinay waa xirxirinay baalki manaana laga jibiyey waa soo bixinay markaan soo bixinay wuxuu yidhi wixii ninkan u sheegnay ninkii waa qarka naga bixi marka Mhm.
marka hadda dad badan waa ka dhawaajiyeen oo horta dadka un dad oo macnaha warkooda la tixgelina waa jira Mhm.
dad badanna ma garanaysaa hadalkooda lama tixgelinayo صح
marka oo dadka horta waxaan leeyahay nin walba horta qofkaan ha fiirin adiga isxisaabi haas fiiri abaarta ninkaan haddaa beri waa kota maanta xanta haddaa haysa beri waa ku dhaafi kartaa maanta madax haddaa tahay beri waa kaa tegi kartaa marka nin walba isaga ha isxisaabi ha fikiro qof kasta oo qof muslim oo dhib qaba meeshii wax uu macnaha ka caawin kara ha ku caawiyo aad baad umahadsantahay sal cabdiraxmaan waa cafwan eh, xaaji rooble dhegeystahaas umaadsan yahay Halo, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa barka doog salaama marka koobaad mukhtaar mandara kaala soo hadla mukhtaar soo dhowow
waa dhowi walaalo horta ilaahay dadka abaarta markooda salaama bakar doog barnaamijka bixina sheekh maxamed oo soo gelis khayr allah siiye sheekheen oo dadkii baraarujin wanaagsan ku dhex ridi ilaa sheekha kale oo ajri xasanaad allaha ka seed cajalkiis soo gelisay horta dhammaan jimcaan joognaa ilaahay khayrkii tawfiiqahana wada waafajiyey midda labaad walaalow dadkan horta soomaalida waxay ku mamad calool dhirgan calool bahan kama naxda dadka horta ninka wax haysta inta badan horta qadweynana ku jira صح
waa iska adayg badanta horta in wax laga dhaadha Mhm.
taas yeeshee qofka bini aadanka ah naxariista waa midaad horta ilaahay ku abuuro moogi mid qof u sheegay adiga hadda maanta hadalkaada wanaag doonta ku hadasha qofka hadiiba qaloostiisaba ay dilacsanaan horta gali ma
aad iyo
marka walaalow aniga hadda waxaa waa kula hadlahay horta wixii khayrka oo wanaagsan oo ehelka loo sameeyo in la sheegtana diinta maba hayna horta wixii wanaag oo sameynaya horta allaha maarata ilaahay xagga xisaabtiisa maarata ilaahay nagama hayna
aad baad umahadsantahay saaxib mukhtaar ilaa talada aan soo jeedina waxaa waa Mhm.
waxaa arrintan looga bixi karaa nin walbaba deriskiisa xalay wax isku bariya inaas ka warqaba Mm.
oo ninka kiila haysta as kala gooyo oo naskiilana ugu rida jiiraanka naskiilana isagu ku rita Mhm.
saas horta hadday muwaafaqadaad wanaagsanaaye maada Mm.
nin walbaba horta waa dhirga arrintana laba ay u kala qaybsan tahay midna waa maamul guud midna waa maamul hoose gudaha markaan isku iswada kaashana isku duubnaana qalbigana aan wada furno dhibkaana waa ka wada baxaynaa daadiyana waa salaama aan wa- shukran aad baad umahadsantahay mukhtaar xegaa soo dhow walaal Hello, salaamu calaykum walaal.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Barako wanaagsan iyo saro raamo walaal.
soo dhow isra
Yeeso waa ku salaam waan dhawaaya walaal een horta haddaan gudi galo nin kasta ra'yigiisu dhiibanaya ma garata. Ninka qada haysta qurax looga daraa adduunyada.
صح
Ehelada marka qaraawo hoose la yahay uma taajiriina iska jirta haddaad wacatid oo waaba baahana uu qofka dhahaa telefoonka xitaa bulooga loogu daraa ma garata.
aad iyo aad ilaahay baa horta dhibdhaame alla dhibka ha ka qaado inta dhib hayso ma garata.
Mm.
inta waxay tagtana waxooda allah u barakay horta eh, jiiraan wax fiirinaayo ma lahan rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay afartan guryaha lasoo booqdo aroor kasta ha loo tago haddaa laba subax intaa orada yuusufow aa u tagti jiiraan salaamu calaykum aa dhahda subaxa labaad waxaa lagu leeyahay aga warnaasha masixiroola aheed aroorkas maxay noogusoo kalahdaa
aada iyo aad
qofka jiilaanka ee marka adduunka saasaa dhacda walaal ganjeelkaa layska xidhinayaa aniga cuntada aan cuno qaba iyo qurac waan soo daadinayaa waa miisaaliyaa qofka igu xigoo guriga igu dhegan waa agoon waa maskiima waa iska baahan yihiin ma garanaya qofka kale qofka kale u kibirsan yahay qofka baahan waa la yasaa walaal ma garata aada iyo aad
yuusuf oo ilmo adeerna isma ogo adduunkayba ka dhacdayba rasuulka caleyhi salaatu wasalaamna xadiisaaba ahaa soomaa in la dhahay alla isu naxariisto bini aadam oo isu naxariista markaa isu naxariisataana ana idiin naxariisanaya xadiisoo ma ahayn marka wax isu naxariisanaa yuusuf ma jiro agoon lama ogo maskiin lama ogo dawlad xaggaba dhig horto dawlad maxay aheyd nin kastaba markuu soo gala asagaa dawladiisa ee maanta ninka ani waxaan arkay hadda magaaladan raamo aan joogo dad maskiimo ahayn oo lacagta qaata ee lacagaha maskiimaha looga tiragala qaata oo hantiya oo shaqeeyo dawlad mishaarka qaata lacagihii maskiimuhu qaataa raashiimadii lasoo qorou qaataa mau baahan yahay yuusuf qofkaas waxaas uma baahna marka walaal maskiin lama oge maskiin ilaaha u maqan walaal waan ku salaamaya in badan aad baad mahadsantahay gabarhaas ee qadka telefoonka u dambeysay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara kuma sintii la socodka dhegeysta idaacadda star f m saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo waa ku mahadsan yihiin saaxiibada eh, dabcan ka qayb qaatay barnaamijka gabadhii u dambeysay hadda yusre dhegeysti kasii horreeyay mukhtaar mandheyra cabdiqaadir qoorane gaarisa salaad raxmaan gaarisa ruqiya xuseen wajeer maxamed xasan eh, dhankaasi madogaashi cabdi xaaji mandheyra m m shabax saanguri ibraahim hiifow dabcan iyo sidoo kale cabaas xaaji musalaani aadan waa ayaan dabcan maraykaani mombasa xukumaasida gabadhaasi fikirka aragtideeda ayadana markaasi kusoo biiraysay iyo sidoo kale xaaji roble mandera oo lomar ka qayb qaatay barnaamijka saaxiibada ku maadsan yihin kuwaas oo beegsanaya kuwaas doona barnaamijkan ay ka qayb qaataan kuwa cariiriga qaadka telefoonada u saamixi waayay saaxiibadaasi way ku maadsan yihiin aad baad umahadsantihiin saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga fadlan cid weli baa ka go-an tahay isku taakuleynta isku gargaaridda dhegeystayaal dadkaada marka hore ka bilaab intaa dadka kale u tillaabsaninba kuwa ehlada kuwa qaraabada kula ah kuwa dhibaataysan ee iminkan duurarka ku dhibaataysan kuwa iminkan oo dilaya dhegeystayaal kuwaada ka bilaab dhegeystayaal intaba kuwa kale gaarinba taada marka hore ka bilaabo oo dadkaada oo kugu dhow oo aad markaas iminkan xaysdayso oo aad markaas aan u danqanaynin kugu soo calacalaya aad telefoon aad ka qabanaynin kuwaasi u gargaar saaxiibayaal marka hore ha kaa bilaabato waa tahay dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo allahuma sayiban naafica allahuma qitna allahuma qitna allahuma qitna waa inaad ku ceelisaan dhegeystayaal si roob ilaahay uu noo siiyo allahuma shfinaa kaytan muqiitan mariyan dabcan muriican naafican hayra daadin caajilan hayra aajil dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo waxaynu balana maalinta berito arrimaha gobolka waqooyi beri saaxiibada sidaasi nabadgelyo